ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacala barakaatuhu dhegeystayaal jimco wanaagsan waxaa kusoo dhowaad xubinta wargeysada waxeelaha kala duwanaya qoraan suuxil baalka si toosaad uga dhegeysataan aalaba yuusuf bakad ayuu inila socodsiiya dhegeystayaal qeybaha dambe dhegeystayaashan fursaddu siyaasadeed kusoo kaakican kuwaa biriseen sidoo kale maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waxaa filayaa si qurux badan si wanaagsan si caafimaad qabta in lagu soo wada kacay saaxiib sida tooska u dhegeysanaya idaacadda iyo weliba gobolka dhegeystayaal subax wanaagsan rooryo suban dhegeysta wargeyska saaka gacanteeda ku jira ee ugu hore iminkan kusoo dhacay dhegeysa waxay tahay wargeyska dabcan daily nation wargeeska bogiisa afraad iyo shanaad saaka halkan wuxuu faahfaahin kaga bixinayaa xildhibaanada waa dabcan wakiilada aqalka hoose raallihada wakiilada aqalka hoose m c yada ay hadda markaasi dalbanayaan in lacagtooda markaasi saddex jibaar dabcan sare loogu qaado lacagta mishaaraadka ay qaadanayaan taasoo hadda markaas la sheegayaa in ay tan oo ka baxsan dhegeystayaal lacagaha markaasi development budget ama awarded markaas la siinayo si deegaanadooda ama waa dabcan deegaanada hulooyinka markaas laga soo doortay si ay wax uga qabtaan taas oo ka baxsan tani haddee markaas hirgasho dhegeysa mise dhaqanto waxay la mid noqonaysaa tan xildhibaanada markaas ayagana ay doonayaan in markaas wax laga bedelo lacagahooda oo ah afar boqol iyo lix iyo toban xildhibaan ama m b ah oo nominated iyo weliba kuwa lasoo doorto iskugu jiraan waxay noqonaysaa wargeyska saaka wuxuu faahfaahin kaga bixina leeyahay tani ayaa noqonaysaa mid crisis ama xaaladaha wadanka ka taagan inay markaasi sare usii kacayso waqtigan iyadoo dabcan deymaha faraha badan iyo lacagaha deymaha markaasi ay ku adagtahay dowladda inay markaasi dib u bixiso halka markaasi xildhibaanada iyo sidoo kale siyaasiyiinta wakiilada m c yada iminkan ay dalbanayaan kuwaasoo lagu sheegay inay sare usii kacayso ama ay yihiinba ilaa iyo laba kun boqol ee wakiilada m c yada oo markaas loogu dhafanayo afar boqol oo kun dhegeyste waase hadda markaasi ay soo gudbiyeen oo markaasi in saddex jibaar looga dhigo lacagtooda waxay tana markaas hadda qubarada dhanka siyaasad waa kuwa ka faalooda dhanka dhaqaalaha ee wadanka markaas iminkan uu dhigaleganayo taasoo hadda markaasi si dhimaanka mise dalabayada markaas dhinacyada kala duwan ay doonayaan in ay meelmarsadaan xildhibaanada iyo sidoo kale kuwa hadda markaasi ku sabira wakiilada emsiyada iyadoo hadda taa ay raadsanayaan kaga hadlaya dabcan laga hadlayo xaaladda wadanka ee ka taagan oo markaasi sixirbararka qutulduruuriga iyo sidoo kale shidaalka ee xaalada deymaha faraha badan iyo weliba lacag la-aanta wadanka ayaa hadda markaas leeyahay inay markaasi dhimaanka mise baahida dhinacyada kala duwan ay markaasi doonayaan in ay horumarsadaan mise baahidooda markaasi ku kabaan lacagaha markaas ay dul saaranayaan ama ay doonayaan inay meelmarsadaan xildhibaanada markaas ayaa iminkan ayaga dabcan doonaya inay gadood ka sameeyaan mise ay xiraanba waa inay xiraan dhegeystayaal raalahaade baarlamaanka oo sheegayaan haddii markaasi lacagaha c d f ta iyo weliba lacagaha waxyaalaha qaar ay dalbanayaan haddii waxba aan laga qabanin inay markaasi xiri doonaan oo ay sheegayaan in ay albaaba laiskugu dhufan doono dhegeystayaal sida ay ayaga markaasi ku anduconayaan waxaad eegeysa tani kaga dhigaysa sida wargeyska bogiisa afraad iyo shanaad uu faahfaahin kaga bixinayo inay tahay tan markaasi nidaamka ay ku adkaanayso xildhibaanada iyo weliba dowladda raallihada oo dowladda ku adkaanayso in ay markaasi wax ka qabato sidoo kalena sare u qaado lacagaha deymaha raallihada oo lacagaha markaasi la siinaya xildhibaanada iyadoo deymaha markaas imikan xukuumadda ruto ay doonayso in ay qafajiso sidoo kalena ay bixiso wargeeska halkan sidoo kale raila omolo odinga wuxuu qeybta markaasi dambe dhegeysta bogiisa sideedaad markaad wargeyska gacantaada aad ku hayso qeybta dambe fiiri dhegeysta wuxuu halkan wargeyska kaga hadlaya oo leeyahay dabcan in markaasi uu ku xadgudbayo sharciga sida markaasuu leeyahay waa nin sharciga markaasi ku xadgudbaya sidoo kale iminkan doonaya inuu markaasi boobo hanaanka sharciga sida uu halkaas ku tilmaamay dhegeysta tani waxay imaanaysaa kadib markii raila amulo oo chief waa opposition chief raila odinga oo markaasi cambaarayna madaxweynaha dowladda wuxuu sheegaya markaas inay ku qamaarayso sidoo kalena sharciga uu doonaya sida ayaga doonayaan inay ka dhigtaan idoo markaas isbuucyadii hore la sheegayay in kuwa burcad ah waa siduu raila tilmaamayo uu leeyahay kuwa burcad ah ayaa hadda dabcan doonayaan in ay markaasi xaraashaan qaarna ay markaasi dumiyeen dabcan guryo ay markaasi dadka ay leeyihiin ama kuwa dadka shacbi ay leeyihiin oo nairobi ku yaala dhegeystaan ayadoo markaasi loo adeegsanaya waaxda dacwad soo eegida dalka waaxda dambi baarista dhegeystayaal oo markaasi kaysaska qaarna ay ka turaan kuwa xukuumadda ee markaasi hanaanka u hayo ama hogaanka u hayo sida uu tilmaamaya raila odinga wuxuu leeyahay tani ayaa markaasi ka hor imaaneysa sharciga iyadoo loo cid waliba laga doonaya inuu u hogaansato lagana doonaya in ay markaasi eedeymaha iyo weliba keesaska kaysaska kala duwan ee lagu haysto in cid waliba u hogaansato sidoo kalena la mariya hanaanka maxkamadaha tani ayaa imaaneysa kadib markii madaxweyne ku-xigeenka dhegeysa ragaadayga shagua loo haystay dabcan in markaasi lacagaha lunsaday sidoo kalena cog u haystay oo markaasi dowladda ka xanibtay gaaraysa ilaa iyo toddoba dhibic shan bilyan oo lacagta dalka oo ku sheegay dabcan inay tahay inayd mar iska caddahay in maalin cadooy mise maalinta oo cad oo markaasi dembiyada taagan in ay markaasi la iska indhitirayo halka madaxweynaha horaanba uu dabcan dheliinayay sidoo kalena uu ka soo horjeeday waa waaxda dambi barista dalka ah ku sheegay in ay tagrifal markaas ama dhibaato ay wadanka ku hayeen ilaa xukuumaddii markaas uhuru kenyatta tiis ayaa hadda markaasi sharci darra ayuu leeyahay sida raila odinga wargeyska boggiisa sideedad uu ku qoray saaka faahfaahin macluumaad ah tahay dhegeystayaal saaxiibada idaacadda star f m sida tooska u dhegeysanaya meel walba joogtaan dhammaantiin subax wanaagsan aroori suban saaxiibada gowra waqaadka telefoonada siin doona laakiin bal qodobada kale markaas wargeyska saaka halkan ay ku qorayaan ayaa hadda fiirinaya wargeyska sidoo kale halkan faahfaahin kaga bixinaya halkan waxaa leeyahay d b p xaaji and fire of bangle gashagwa dabcan waxaa hadda lagu dhegan yahay madaxa dacwad soo ogidda dalka nuurdiin xaaji waa nuurdiin xaaji dabcan horaan ku sheegay in cadeemo aan loo hayin lacagaha markaas laga xayiray iyo sidoo kale kaysaska lagu soo ogay madaxweyne ku-xigeenka oo horaan uu ku sheegay inay tahay mid dabcan ku talagal iyo weliba xayiraad dhanka siyaasadda laga horsaagay inay ahayd xukuumaddii hore ee uhuru kenyatta dabcan nuurdiin xaaji ayaa sheegay in cadeemaha ay tahay mid markaasi toona sal waa sal iyo raada toona lahayn sidoo kale meesha u qatuura daaqada shalay oo markaas la dhegeysanaya kaysaska ayaa hadda markaasi tilmaamaya in nuurdiin xaaji uu iska indhatirayo lacagaha gashaagwa ama rigaada gashaagwa waa madaxweyne ku-xigeenke inay tahay mid markaasi dabcan la adeegsanayo sidoo kale la doonaya mid asaga uu isku badbaadinaya dhegeysto waa sida wargeeska qaara saaka bogis afraad halka uu ku horayo waxaa tani ay ka tilmaamaysaa nidaamka markaas iminka nuurdiin xaaji oo in badan kaga hadlay qaabka la tacaridda iyo kahortegidda waxdabomarinta kiisaska markaas shakhsiyaadka iyo siyaasiyiinta markaas lagu soo rogayo ayuu sheegay inay tahay mida ay musuq maasuqa kow ay ka tahay laakiin tani wuxuu sheegayaa in markaas cadeymasan loo hayin iyo sidoo kale ay tahay mid lagu xayiraya xayiraadiisa keliya ahayd in lagu horsaagayo una loona adeegsanayay madax waa madaxii hore ee dcida ninka lagu magacaabi jiray george kinoti sida markaasi ku qeexayo dabcan madaxa markaasi waxda dacwad soo igidda dalka ee dhegeystayaal ee d p p ga nuurdiin xaaji dhegeystayaal hadda waxaa leeyahay uu markaasi qarka u saaran yahay in uu markaasi laga hormaado sidoo kalena uu shaqada dabcan laga horsaago dhegeysta sida wargeeska halkan uu qorayo wargeeska qaybtiisa halkan wuxuu dabcan sawirka uu soo qaatay raila odinga iyo sidoo kale madaxweynihii hore uhuru kenyatta oo madaxa dabcan isa saaray oo markaas wax isku sheegayo waxaa wax sheegaya leeyahay raila odinga halka dhegta uu raaricinayo dabcan uhuru kenyatta waa madaxweynihii hore laakiin halkan waxaa laisku haystaa leda ghost of nasa dabcan waa shakhsiyaadka markaasi kadhex hooseeya oo aan la arkin oo ka tirsan urweynihii nasa oo hadda markaasi wadahadal u socda madaxweynihii hore uhuru kenyatta iyo sidoo kale waa patna raila odinga azimio coalition kadib markii xisbiga jublee ay markaasi qayli iyo weliba ay u arkeen in qaab wanaagsan ay u isticmaalayaan xisbiga o d m dabcan azimiyo la umoja sida ay ku tilmaamayaan waxaana aydan soo gudbiyey jublii oo markaas uu ka tirsan yahay madaxweyne ku-xigeenka laakiin shakhsiyaadka ka hoos hoos yimaado ayaa warbixintan soo gudbiyey kuna sheegeen waqtiyada markaasi magacaabidda iyo nominationka baarlamaanka ayay markaasi ku sheegeen inay tahay si qaldan oo si aan markaas hufnayn ay u soo saarayaan oo sidoo kale xooga ku saarayaan kuwa xisbiyada o d m ka tirsan dhegeystayaal waa tan markaas ay ku cambaareynayaan oyna ku sheegayaan inay tari ay tahay mid markaasi ka hor imaanayso dabcan saaxiibnimo iyo sidoo kale qaabka dabcan raila odinga iyo sidoo kale heshiiskii markaasi ku wada mareen uhuru kenyatta dhegis waxayna markaasi dabcan keliya diiradda saarayaan iyadoo sheegayaan in tani hadda markaasi doonayaan in wadahadal ay ka gaadhaan sidoo kalena ka hadlaan qaabka markaasi lagu wadi karo dabcan azimiyo la umoja waxaana tani hadda ay doonayaan in arrintan lagu soo abjaro sidoo kalena dib eegis loogu sameeyo nidaamkan ay markaasi wax weliba ayaga ka horumarsanayaan xisbiga o d m dhegeystayaal oo ay gooni markaasi ay howlahooda ku wadaan oo iska dhigayaan dad markaasi ka baxsan azimiyo lamoja halka ayna iska dhigayaan inay ku jiraan azimiyo lamoja keliya waxay markaasi diiradda saareen shakhsiyaadka ka tirsan o d m sida halka wargeyska bugiisa lixasaako halkan faafaahinka ka bixinayo waa hagaaga dhegeysta wargeyska sidoo kale halkan wuxuu saaka ka hadlaya arrimaha canshuuraha oo laleeyahay xukuumadda ruuto ayaa hadda markaasi markiisu horeba saari doontaa dhanka canshuuraha waxaa dabcan laleeyahay xanuun dabcan xanuun baa la dareemi doonaa mise xanuun ayaa markaas cid waliba ay dareemi doontaa kadib markii canshuuraha cid waliba la dul saara dhegeyste baajetka mise sanad maaliyadeedka ayaa markaasi noqon doonta midii ugu horeysay ee markaasi farta la saari doono dhegeystayaal oo ay noqon doonto mid markaas dib u eegis lagu sameyn doono canshuuraha laakiin horaan buu sheegay madaxweynaha in canshuuraha dib u eegis lagu sameyn karo sidoo kale sheegay in lagu horumarin karo dhaqaalaha sidoo kalena lagu kubcin karo canshuuraha iyadoo sheegay in kambani walba ama cid waliba ay bixin doonto canshuuraha iyadoo looga faa'iideysanayo qofka wuxuu dabcan usoo gelaya mise usoo xaro mise dekhliga usoo xaroonayo sida wargeyska halkan saaka bogis sagaal iyo labaatanaad uu ku qorayo tani ayaa hadda laleeyahay wejiga hore ruto ayaa noqon doonta dib u eegista eegidda dabcan canshuuraha iyo wax kabedelka canshuuraha sare u qaadida canshuuraha dhegeystayaal in waxyaalaha waddanka soo gelayo waxa ka baxayo iyo weliba kan ton gudaha ayuu sheegay inay tahay tan ugu hore markaas wax laga qaban doono canshuuraha sida wargeyska saaka halkan faahfaahintiisa oo kaga qorayo boggiisa sagaal iyo labaatan qaybta ganacsiga والطالب جد فكان له يستغفر في اليم الحوت يستغفر في اليم الحوت هل يا عطرا يسكينا يا نور waa hagaaga dhegeysta waxaa leeyahay waxaa markaasi dabcan xukuumaddii hore ee madaxweyne uhuru kenyatta ay isticmaashay sida markaas warbixin ay soo saartay wasaaradda maaliyadda rifooda markaasi horaan la eegay ama horaan lasoo saaray ayaa markaasi sheegaysa in lacag aad u tiro badan oo xukuumadda ruuto ay adeegsatay soddon iyo toddoba bilyan oo lacagta ay markaasi duulimaadyada ama taraaf ama socdaallada iyo sidoo kale soo dhoweynta ayaa markaas inta badan ugu badnay wargeyska wuxuu tilmaamayaa in lacagaha markaasi biisi looskaga dhigay ama sidoo kale loo adeegsan jiray qaybta markaasi mashquulka farax badan keenaysa kambeynada mise ololaha siyaasadda doorashadii waddanka markaasi ka dhacday iyo weliba xil wareejinta waxaa sidoo kale ay noqotay mid markaasi qaab kale markaasi loo adeegsan jiray waxaa ka mid a dhegeysa leeyahay in dabcan qaybgelinta ay ahayd socdaallada foreign foreign travelers ama dabcan socdaal waa socdaallada dibadda waxaa sidoo kale ka mid a soo dhaweynta iyo weliba qofka oo markaasi dibadaha lagu soo dhaweynayo waxaa ka mid a tababarada markaas la siinaya saraakiisha markaasi ka tirsan dowladda mise kuwa civil servant ama kuwa markaasi shaqaalaha dowladda waxaa sidoo kale ka mid a dhegeystayaal in guryo markaasi residential ama guryo markaasi shakhsiyaad leeyihiin markaasi la kireen jiray waxaa sidoo kale ka mid a baabuurta shidaalada ayaa ka mid ah in lacagta markaasi aada ugu adeegsan jiray lacag aada u tiro badan ee markaasi soo saartay wasaaradda maaliyadda ku sheegtay in markaas isbeenada ama lacagaha markaas aada u tiro boqolkiiba shan iyo toban dhibic laba la adeegsan jiray oo ku sheegay xukuumadda fasquta dhegeystayaal sida ay tilmaamayso wargeyska bogiisa qeybta dambe ee wargeyska daily nation waxay hadda markaasi dabcan xukuumadda ruuto sheegtay in waxaasoo dhan la jari doono sidoo kalena dib eegis lagu sameyn karo iyadoo waxyaalaha markaas danaha sidoo kalena aan macaqulgalka ahayn ama faa'iidada aan ugu jirin ama waxba aan soo korayna sheegay in meeshuu ka saari doono dhammaan saraakiisha wasaaradaha kala duwan ayuu sheegay in dib u eegistooda qayb markaas ka noqon doonto lacagaha dibka ama laga jarayo mise lacagaha aan faa'iidada lahayn dhegeystayaal oo meelaha qaar loo adeegsanayo sida soo dhoweynta iyo sidoo kale guryaha la kirinayo iyo sidoo kale baabuurta shidaalada iskaga showaya dhegeysaya qayb markaasi ka ah tababarada ayaa sidoo kale ka mid ah oo mar waliba lacagaha qarashaadka lagu bixiyo ee la siiyo saraakiisha dowladda ka tirsan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo wanaagsan aroore suban dhegeystayaal soo wanaagsan yusuf bakad iyo saaxiibada imika balse kusoo kaakaceen ku abariyseen iyo saaka deegaanka ku sugayin waxaa maxaa laga hadalayaa maxaa ka cusub maxaa saaka laisla dhex maraya iska warqabta adiga jaarkana kama warqabta qofka iska warqaba jaarkiisa ka warqaba weliga ma maqashay qofka iska warqabo ayaa jaarkiisa ka warqaba hadduu caafimaad qabo iyo hadduu xaalad wanaagsan ku jiro waa qofka qofka iska warqabo see doontaba how hadaa fakri tahay iyo hadaa waxba haysta iyo hadaa waxba cuninba iyo hadaad ladan tahayba dad isku mid maaha dhegeystayaal maanta way ku wacan tahay qof ayay u wacneen maanta way ku ladan tahay qof ayay u ladneen maanta way kaa qasan tahay qof ayay ayadana markaasi ka qasneen isku mid maaha dadka way kala duwan yihiin laakiin ilahay baa saa noogu talagalay laakiin goormaa xasuusanaysaa qof oo marka adiga isxasuusato eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suwax wanaagsan qadka telefoonka suwax wanaagsan soo dhawo walaale magacaaga soo dhawoy mashabax walaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaal waan ku salaamay caababaryo boqol boqol weeye mhm
ilaahay iyo roobkeen baan leenahay ma garatay aamiin
waxaan kaloo kuu sheegayaa ii sheeg
baadi baan hayaa oo waddada laga soo qaaday oo qofun ka dhacdee waa sax weliba qof muslima ka dhacday baag dhar ka buuxo oo fuud ku jiro oo qof windiya uu leeyahay muslimna ma garatay waa sax
war walaal haddaad maqlayso waxaan leeyahay mm shabaaxsaan gurigood baa hayaa alaabtaas saab- shabaaxday taallaa haa
intaasaan kuu sheegayaa walaalow shukran imaam shabax waad mahadsan tahay alaabtaasi cidda ka maqan weyraadsan kartaa walaal soo dhawo magacaaga asalaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmatullaahi barakaatu bashka xaaji xagar dheer oo ku salaam yuusuf adiyo dhegeystayaasha Bashka, waan kaa qaadnay saaxiib alxamdulilah anoo ilahay nabad annaga nagu soo kaasiciyey mhm kaakana erka aad buu u fiican yahay raashin qaadkii wax baa la aaday kaarkii waa la bixin hayaa mhm
marka hadalreedka badanna waxaa waaye maaragtay inuu ilahay roob fiicanna siiyo iyo caafimaad insha allah aamiin shukran bashka waa tahay soo dhow walaal magacaaga
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
شاديات جمعة ونافتي soo dhow jimco la mid ah
تقوي ويكانتي وجيرة soo dhow raqiyo xuseen
ما شاء الله يسوى إلهي بام هذا الكلام نبض أيام كوا بريكنا الحمد لله يسعد الأبن وزنع شيء وخبر شيء والله درينا ما شاء الله Mhm.
جو صوب درينا ما شاء ما شاء الله إلهي رب خير وعنو كينا بيتياش لما جمعة وناسن أول وذينا أديك هريت لما أنت جمعة وناسن بأن الله ولا shukran aad baad mahadsantahay gabadhaasi wajeer way mahadsantahay xigaa kale walaal soo dhowo subax wanaagsan
salaamu calaykum isbaqadow wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
walaal macaanayse kuwaa barisat alxamdu lilaah soo dhowow see tahay
kulli shay tamaam kulli shay tamaam waxaan waa barisanay gaarso alxamdulilah nabad iyo khayr baan kuwaa barisanay haye mhm aabbaha qadkaa kaaga go-aya
xaqadkii maxamed ugu go-aan baa lahay waan yaabanaya qadkaaduu go-aya qadkaaduu ka go-aya ugaas
haa jannagaa jannagaa
waa tahay aabbaha nabadda qadka waa kaga go-aya waan ka xumahay ee xigaha kalaan siinayaa fadlan Een, soo dhow walaal magacaaga
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu الحمد لله عبد الله ليكوني soo dhowo bilaay likoni الحمد لله لكان يعني mhm maxaa cusub likoni
ليكوني بريان هذا لاك كلل هذيك بريان لما ساين كره kuleel baa jira ها aad iyo aad shukran bilaay likoni wuu mahadsan yahay xigaha kale soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
waa cabdinuur maxamuud oo joog sielow isyolo ka waran maxabuubow
sielow alxamdulilah waa nimcaysanta roobna waa laga heli waa lagu ladan ilaha mahadle haye
waa mahadsan waa kaasa sielow nabad iyo kheyraa lagu jooga alxamdulilah aad iyo Maasha aad.
Allah.
roobna waa laga heli waa lagu ladan ilaha mahadle shukran mahad buu sheegayaa hogaaskaasi wuu mahadsan yahay walaal soo dhowow السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وان كل سلام بقول أفري طبعا قرآن كريم كما قرأت شكرا ومعلمه وحضر ديري كاسوي عايا معلمه سودو ملائكة كود باتو ولالكي معان لبداد والد الله عسيو انتي بكت الله عسيو مي مقشا آكو مقليا intii fiyow ilaahay ha u ziyaadeeyo ilaahay baa mahadle xagar dheer saaqi jimco way nabad baa lagu soo kacay ma garatay هاديات waxaa iisii dheer dowladda kenya soddon sano annakoo culeys ku hayna ayaa saaki haddina laba iyo toban kun la qaabilay ma haddaas ilaah baa iskale madaxweyneha laga soo bilaabo ilaa iyo raacayada ayaan mahad oogu celinaynaa ma garatay هيا intii dhimatay allah u naxariisto intii noolna ilaahay caafimaad allahna wada siiyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلمه وما سنيها يحيقها كلا ولا سودو وسوح وناكسن هلو ستار اف ام وكو سلام يا مقعاقا عبدالله بن باصة كان قام عبد الله يو شنقام يا كاميرا ساكا
alxamdulilah ni oo nabadan ku baray waxdhiba ma maqlisi waxaan intii aan ka warhaayo haye alxamdulilah cadana dhagdhow alxamdulilah ka fiican aad ad mahadsantaha shukran cabdulaahi maasa walaal soo dhow magacaaga helo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu ismaaciil oo bambuuri mombasa ismaaciilow bambuuri saaka ka waran mombaasa ee qabowda bambuuri aad bay u qabowda waa jawigu qabowya nabad baa lagu soo qabta alxamdulilah rabbilcaalamiin haye
waase nabadda waa ka fiican alxamdulilah aad baad mahadsantahay saaxiib star f m soo dhowow
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakatu waan dhawaya waa cabdifitax macalin abdiqaadir qaraaliyo gaaraan dariiqanuura qalaliyow dariiqa nuura ka waran saaka
maasha allah alxamdulilah wallahi jawiga aad u fiican yahay waxbarashada dhagooya howsha alxamdulilah waan iska fiicannahay haye
soonaa wallahi maasha allah roob allah keeno baan leenahay roob
aad baad mahadsantahay saaxiib star f m soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
nimco ma salaane nimcooy masalaani ka waran saaka
alxamdulilah haye
iska fiican maqseesa alxamdulilah saaka masalaani maxaa ka cusub
salaani nabad alxamdulilah waxbarashada waa la aadee ha
alxamdulilah alxamdulilah jimco wanaagsan aan leeyahay iska fiicanna shukran nimcooy aad baad mahadsan tahay
dhammaan ustaacisa waan salaamay aad baad mahadsan tahay way mahadsan tahay nimco dhegeysaha kale walaal soo dhowow
waan dhowhay walaa waa waa xasan oo taatiin ku magaca dheer kaas oo waay magaalada mandheera gaar ahaan buurubuur xafidkiisa soo dhow xasan
waan dhowhay walaal macana alxamdulilah ilahi mahadiis nabadaan ku waabariisanay maxaa cusub
maasha allah waa haleynta ku badan weli magaalada kumaanan aadin oo maanan ku kalihine xaafidan kaas oo waay buurubuur gaar ahaan waa haleynta ugu badan hadda xaafidkaasna waa walayahan sheenooska ay leeyihiin oo meel ay switch ay ka sameynayeen oo dhankan xaafadaha anaga oo buurubuur xaggeeda switchka dhexdiisa eel intuu ka dilaacay yaa biyaha kasoo burbuday biyihii baa nin uu cunug yar ku yar dhintay
waan ku maqlaya iwad halow marka aabu waa ku maqlaa yuusuf haye
marka dee meesha dee in la yara hagaajiyo oo dad loo yeelo oo waardiyo loo sameeyo oo wax saasaa loo baahnaa oo ayaga ma ayna sameynin oo culayshas kamay saarine hoogaha markii carruurta dee waad ogtahay way iska dhabadan yihiin hoogaha dabaal iyo waxbaan u aadayn ay dheheen marka cunugaas yar oo hadda dadka ugu daran oo meesha ku dhintay oo allah macriste sabir iimaan allah kasiiya waalidiintiisa ma meel ceel weyn oo weyn miya mise
waa meel yar oo adigu noocyahan taraktooyinka ay ku fadaayeen baa meel la go'day Mm.
marka biyo dhanaan oo sida aad moodaysid oo kuwa badda aad moodaysid baa meesha kasoo booqday mana weyno saas uma weyno waa meel yaroo laakiin hoos bay u fog tahay oo waa ceel baa loo malaynaya mataqaana shukran aad baad mahadsan tahay mahadsanid star f m soo dhowow
wax wanaagsan suax la mid ah
waxaan hordheero waxaan maxamed waaye soo dhowaan
maasha allah dhow walaalkaaliyo mhm dhammaan dhageystayaasha jimco wanaagsan aan leeyahay jimco kariim haye jawi deganaa lagu abriistay oo nabad alxamdulilah xaeero mhm kale intaan ka warhaayo mm caafadayda maasha allah mm aad baad mahadsan tahay dhammaan waan ka xumahay gabadhaasi qadka telefoonkan ka jaray iyadoo dhammaan leedahay cafwan waan walaal soo dhowo magacaaga walaal soo dhowo magacaaga subax wanaagsan allo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu asa baranbala isanow soo dhowo alxamdulilahi waa ruuxuu berisanay haye ilaa roob nasiin baa leen aada iyo aad weli sana hataa lama helin haye
xoogaa yaroo saakuna halhalo yar ilaa xalusoo yar oo maaragtay oo macnaha dadkii shanta hore kaunta hore ku jira a oo xoogaa shalay maarata in la wala futay shalay lagu soo maarata laga wala daabanay mhm inkastoo wakti xun lagu jiro oo maaragtay dadka maarata amaraha ka arbaxaanay mhm marka intaa maanaga cusub alxamdulilah waan ku salaamaya aad baad mahadsan tahay saaxiib walaal soo dhowo magacaaga waa dhawaa salaalayna wacalaykum salaam waraxmat ullaahi barakaatu saasi meeqa jeer u igalay waa dadka dhaqso ku dhadhaawaya in haraka haraka dhaafi wallahi alxamdulilah meeshaan kasoo kacnay waa fiicanahay dhib ma jiro haye
alxamdulilah maasha allah saakadaadana waa maqlahay nin hirgiis dhexaad qaba wallahi horta fakri ma aha aada iyo aad
waana mahadsantahay muslimiinta dhanna waan salaamaa bilow karimeyna waan salaamaa adeerkay gelay fiyeelowna waa salaama idinkan waa insalaama shukran aad ba umahadsan tahay star f m soo dhowow wax wanaagsan halo wakad waan ku salaamayaa
cali geedi karwa caliow soo dhowow saaka karibuna ka waran waa fiican alxamdulilah dhagdhag soo ma ahan haa nabad baa kuwaa bariisana xoogo sanadaa nagu yar werweer ah maxaa kugu yar
alxamdulilah waa isku fiicana abar iska way war maxaa kugu yar
sanada sanada roob baa nagu yar roob ah roobka inugu yar miya ilaahay baan ku baryahayna inoo ziyaadiyo waa la helaya adar waa la helaya ilaa idinkiisa
alxamdulilah waa mahadsan tahay star f m soo dhowow
alo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilaahi waxase gaashooda gaasho ku noole war maxaa kugu dham xanuunsan tahay
maya maya waxaa iska jirtaa xo- hergab ayaay hasee u hadlaysa maxaa qaxo shahma cabin miya howa
meesha waa cabe laakiin hergab iska jiraay si kaloo fiican oo fiican hogaas dhagdhag soo ma ahan
haa madogaashii hoyaan jawaay haye
alxamdulilaahi waa un roob wax ka weyn lama qabo waxbarashada ganacsi waa loo daray laakiin roob roob ma yaan u rafaadsan maasha allah walahila war bar gabadha ii soo labay bal koob kale ii keendhe howga
ya ii soo labay bal gabadha ii soo labay bal gabadha ii keendhe bal koob kale ii keen hal koob ila soo ordine xataa koobka ila soo ordinaysa gabadha waa ka xumahay inta kaftan iga tahay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya kadibna xamdi gurigan ku wareejina mikrofoonka dhegeysta walal soo dhow si wax wanaagsan asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu rashiid mumwani rasiid mumwaan nugu yanku haye ndhugyaangu soo dhowow waa fiican walaalo aad baan loo fiican yahay maanta roob weyn baa taangu kow iyo tobanka roob baa nagu haya sax
adiga waa waa fiicanaha waddankeena waxaa laga gobay saan heleen ilaahay ha u siyaadiyo baan leenahay shukran aad baa umahadsan tahay rashiid mumwani walaal soo dhow magacaaga halo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته maasha allah alxamdulilah ma wa- eh, xasan xasan xasan asano sanuura xasan ifo nuura dadka xilli hore kacaa ku jirtaan u maraya malaha zaid zaid zaid zaid zaid dhagdhag dhagdhag soomaan ifo nuura maasha allah ifanuura dhagdhag eftiga meeldaan kasoo baxay suuqa ifanuuran kasii dhawashaa shukran saaxiib aad baad umahadsan tahay ifo nuura waan salaamaynaa meel walba ay joogaan saaxiibada halkaa ku dhaqan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
mukhtaar kaa socda qumso adeer mukhtaar soo dhow saaka muqta- eh, ka warman qumbiso
aad iyo aad aa loo wanaagsan yahay wax dhidda madaxa waa maasha allahu ilaahay aa mahad isu kujire haye
waa afaynaa wilaha mahadle wax dhidda malaha waxaanka wax weyn oo lahadalhayna malaha walaalkay waa ku salaamaya ummadda roob ilaa u keena ilaahay aamiin roob midhaa aamiin adeer mukhtaar qumbiso waa mahadsan tahay xigaha ugu dambaan siinaya walaal soo dhowow waa halkaa ku sugan tahay
madeeraan ku suganahay waa sugay alxamdulilah ilaahay baa mahadle nabadaan barina ma garatay adeer sugo waan ku salaamaynaa ka war saaka mandheera mandera waa magaalo weyne meeshaan ka joogo waa nabada aadaan u fiicannahay roob allaha masiiya meelahan miyiga kore xoogaha laga helay ma garatay waa sax
laakiin magaalada aad bay u kulushahay roob iyo madar allahna siiya soomaalida meelay joogtaa dinigeed allaha caafiye nabad allaha siiya cudurka allaha ka saada gaajada allaha ka bixiya ma garata aamiin adeer sugo aad baad mahadsan tahay shukran waa tahay dhegeystayaasii qadka telefoonka dhegeysan u dambeeya ku mahadsantiin la socodka dhegeysta idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan jumco wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin gobol baa joogtaan iyo sulbaaduna maqlaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hogaanka star gaar ahaan xaaladda dalka subax walba isniin arbaca iyo jimca ayaad ka maqashaan warbaahinta star waa jimco taaradu waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha kow iyo tobanaad ee nofembar sanadku waa labada kun laba iyo labaatanka waxaan si toosa u gudagelaynaa inaguna bilaabmayaa qaybta ugu hore ee barnaamijkeena hogaanka dhegeystayaal alaaba waxaanu markaasi ku eegnaa onoga hadalnaa arrimaha la xiriira dhankaasi iyo weliba waxyaabaha markaasi dalka ka jira si wada jira waxaa idinkugu daadihin doonaa anigoo ah musac ismaaciil weliba saaxiibkayga yuusuf bakat ayaa idiin daadihin doonaa dhegeystayaal dabcan qodobo kala duwan ayaa miiska inoo saaran oo maanta barnaamijka ahaan uu ku eegi doonaa dhegeystayaal iyadoo aan ogsoonnahay in markaasi ay imika soo baxayaan khilaafyo kala duwan khilaafyo cusub kuwaas oo u dhexeeya waa dhankaasi iyo weliba eh, xildhibaanada markaasi eh, aan ogsoonnahay in ay ka tirsan yihiin xisbiga jubilee iyo weliba kuwa ka tirsan xisbiga o d m dabcan siyaasaddu waa dan ee saaxiib joogta ma lahan mar hore ayaa la yidhi iminka ma waxaa bilaaban doonaa khilaaf cusub oo dhex miri doona madaxweynihii hore uhuru kenyatta iyo raila odinga dabcan waanu eegi doonaa qodobadaasi oo midka inoo saaran iyo waxa iminka fooda laiskula jiro oo laisu khilaafsan yahay hadda sidoo kale waxaa iyadan aanu eegi doonaa raila odinga oo mar kale karbaash afka ah u mariya hawada madaxweynaha dalka william ruuto waxa uu ku eedeynayo maxay tahay waanu eegi doonaa sidoo kale dhegeystayaal qodobadaas aynu barnaamijka ku eegi doonaa hadduu eeba yidhaahdo ee dabcan mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad naga maqlaysaan dhegeystayaal goobalbaa joogtaanna waxaad si toosa inooga dhegeysan karaysaan barteena internetka ee website-ka halkaas ayaa nagala socon kartaan dhegeystayaal wararka iyo weliba barnaamijyada idaacadda aad kala socon karaysaan waxaanu ku bilaabi doonaa arrimaha la xiriira dhegeystayaal dhankaasi iyo khilaafka iminka soo kala dhexgalay xisbiga jubilee ee uu madaxda ka yahay madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta iyo xisbiga o d m ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka royal odinga dabcan waxaa la isku khilaafsan yahay waa arrimo markaasi la xiriira hoggaan arrimo la xiriira jogooyin ayaa la isku khilaafsan yahay waxaana markaasi iminka la leeyahay ama ay ku hanjabayaan xisbiga jubilee we will walk out of azimiyo ay leeyihiin dabcan waan isaga bixi doonaa isbahaysiga azimiyo halkaasi xisbiyo kala duwan oo dhowr iyo labaatan xisbi ayaa ka tirsan walow ay kuwa isaga baxeen doorashadii kadib haddana labaataniyo kale ayaa iminka ka tirsan sidaanu ogsoonnahay oo weli ku jira heshiiskii ay kala saxiixdeen bilo ka hor doorashadii aanu dalka ka dhacdeen oo kasoo gudubnay laakiin halkaasi waxaa lagu heshiiyey dabcan sidoo kale awood qaybsi iyo waxyaaba la mid ah iminka xilligii awood qaybsiga ayaa la jooga afhayeenka iyo waxyaaba la mid ah halkaasi lagu tartamay ku-xogeenka ayaa lagu tartamay hogaamiyaha aqlabiyadda oo ay doonayeen laakiin markii dambe ee kenya kuhansa qaateen laakiin hadda hogaamiyaha laga tirda badan yahay ayaa la siiyey iyo ku-xogeenkiisa sidaasi oo dhan dabcan iyo waxaa loo yaqaana minority wip minority chief wip iyo deputy minority chief wip arrimahaasi oo dhan ayaa markaasi ahaayeen waxyaabaha ee lagu heshiin doono iminka waa laga soo gudbay kuwaasi hadda waxaa la dul taagan yahay waxa loo yaqaano p s c parliamentary service commission waa guddiga markaasi u adeega baarlamaanka oona ka mid ah guddiyada ugu awooda badan ee dhankaasi iyo weliba eearimaha waa dhankaasi iyo baarlamaanka dhegeystayaal waxaa haddii aanu eegno qaar ka mid ah waa xildhibaanada iyagu markaasi halkaas loo soo magacaabay ama iyagu loo soo xushay p s c da loo yaqaano waxaa ka mid ah xildhibaanka waa loo yaqaano faith gitaw maxamed cali iyo weliba senator nderitu kinywa iyo senator joyce kurir waxaa sidoo kale qayb ka ah xildhibaan mishi juma mboko iyo patrick macaw iyo weliba senator faduma adan dulow ayaa ka mid ah shakhsiyaadka loo soo xushay in markaasi ay matalaan guddiga adeega baarlamaanka ee loo yaqaano p s c ama parliamentary service commission dhegeystayaal laakiinse hadda iminka jublee iyadoo ay hogaaminayso gabadha lagu magacaabo sabina chege oo ah deputy chief wip ama deputy minority wip ah ayaa waxay leedahay xisbiga jublee oo ka tirsan isbahaysiga zimio lowmoja waa la gacan bidxeeyey yaa gacan bidxeeyey o d m ayaa gacan bidxeysay ayay leedahay halkaasi ay ku qabteen waa warbaahinta kula hadleen sidoo kale dood kula qabteen halkaasi waxaa ku sugnaa sidoo kale xildhibaanka celdaas aadan kaynaan sidoo kale senatarka gaarisa cabduul xaaji ayaa ku sugnaa iyo weliba women reebta laga soo doortay gaarisa ee halkaasi ku sugneyd faduma dulo ayaa qayb ka ah sidoo kale iyo shuuriya oo isna laga soo doortay balambana steve mbogu oo isaguna xildhibaanka starehe way badnaayeen dabcan xildhibaano aada u tira badan ayaa halkaasi ku sugnaa xilli ay qabanayeen warbaahinta la hadlayeen ama shir jaraa'id halkaasi ku qabanayeen shirkaasi jaraa'idna waxaa baaq iyo fariin toosa loogu dirayaa azimiyo iyo weliba o d m waxaa iyagu markaasi la siiyey ilaa saddex saan ogsoonnahay waxay leeyihiin maadaama o d m ay soo xusheen gabadha lagu magacaabo mishimboko waxay ahayd in markaasi waipana ay qof kale soo xusheen jublee oo iyaduna ka mid ah saddexda xisbi ee ugu waaweyn azimiyo in qofka labaad la siiyo intii azimiyo ama intii jublee ay laba qof aanrahda odium ay laba qof ama laba xildhibaan ay siisan lahayn halkaasi yacni hal iyo hal iyo hal aanu u kala qaadanno ayay ka wadeen ama waxay ku doodayeen bay tahay hadda waxay ku doodayaan oo ay leeyihiin waan isaga baxaynaa xisbiga aanrahda isbahaysigaasi ee azimiyo lowmoja waxaan ogsoonnahay xisbigan jublee halkii laga keenay dabcan xisbigii talada hay toban sano ee muddo toban sano ah talada waddanka hay ee marxalado kala duwan ayuu soo maray waan ogsoonahay waxa uu ka mid ahaa mar xisbiga ugu awooda badan ee dalkani kenya xildhibaanada ugu badan soo saartay barasabyada ee waa senatarada ugu badan sidoo kale soo saartay kuwa ugu badan ee markaasi la magacaabay ama nominated loo yaqaano uu soo saartay ay ka mid ah yusufow ee sidoo kale waxaan ogsoonahay in mar uu haddana soo maray marxalad kale oo ahayd in uu laga kala baxay oo xisbigii dhulka uu galay xitaa heer uu gaaray in xafiiskii iyo halkii uu deganaa la sheegay in markaasi la iibinayo ee auction loo yaqaano lagu sameynaya halkii uu degnaa ee ee pomwani dabcan yusufow hadda halka uu marayo waad ma- waad arkaysaa haddana laakiin haddana waxaa la isweydiinayaa ma waxay noqon doontaa khilaaf hadda dhex mara uhuru kenyatta iyo raila odinga oo cusub Eh, dabcan eh, muscabo sidaad eh, dabcan aad ka arkaysaba xitaa eh, sabro hore loo soo qaatay eh, madaxa iskula jiraan dabcan hal- raila waa hadlaya waxaana dhegta raaricinaya uhuru kenyatta sida xitaa aad arkayso eh, qoraalada iyo weliba sawirada qaar oo soo baxayna hadda markaasi eh, dhanka baraha bulshada dhex socdo En markaan dib ugu noqono eh, muscab waxaad dareemi kartaa en, horta xisbiga o d m dabcan eh, horaan waxay soo mareen oo cod waxa la dhihi jiray waxay soo mareen kadibna ururweynihii nasa En, wa- haddaan dib u laabano en, waxaa in badan ka qaalin jireen eh, nasa oo markaasi ka tirsana musele mudabadi iyo moses otangula iyo raila en, Kalonzo.
Raila odinga iyo kalonzo musyoka in badan kalonzo musyoka wuu dhaliili jiray eh, o d m laakiin dadka waxay u dadka falanqeeya iyo weliba dadka markaasi gudaha eh, ka dhex jiro waxay u arki jireen in eh, eh, kalonzo musyoka uu aad u dhaliili jiray o d m Mm.
En, sidoo kale weliba khaasatan dhanka raila odinga taasi waa tii xitaa markii dambeyse keentay oo in siyaasadiisa uusan ka dhex muuqanin ama sidoo kale uusan la shaqeynin ilaa markii dambe madaxweynaha madaxweynihii hore uu dib iskugu soo celiyo sidoo kale ka dhex shaqeeyey in haddana wada shaqeyn ay sameeyaan waxa intaasoo dhanna wuxuu ka cabanayay ama ka ka sheegan mise ka tabanayay Mm.
raila odinga in markaas wax waliba iligiis usala jecel yahay mise xisbiga ula jecel yahay ODM.
markaad ay ugu imaato hadda en, xilalka markaasi kala duwan dabcan en, markii azmiyo laga hadlayo dabcan ma aha en, shaqsi ama ad- kama aha shaqsi amase ma aha eh, hal xisbi keliya waa intaasoo afar iyo labaatan ama lix iyo labaatan xisbi aan u maleeya Walow iskugu laga imaatay.
baxay hadda.
Eh, qaarkood ayaa hadda ka baxay oo keliya int- int- inkastoo laga badan u d hadda keliya ka baxday Mhm.
En, laakiin markaad fiiriso eh, muscab en, xisbiga o d m qaabka nidaamka ay wax u wadaan ama wax u gardaadinayaan markaad fiiriso inta badan ayagaa markaasi gacanta ku haya xisbiga Mhm.
eh, azmiyo la umoja Isbahaysiga Azimio.
isbahaysiga azmiyo la umoja inta badan ayagaa gacanta ku haya inta badanna ayagaa wax qoraala soo sana inta badan ayagaa warbaahinta la hadla inta badanna eh, qorshooyinka waxyaalaha markaasi la dhirandiranaya mise la de- eh, daadejinaya waxaasoo dhan ayagaa markaasi soo saaraan inkastoo laakiin dad firfircoon ay ku jiraan wixii Sax.
saa haddana waxyaalihii markaasi soo baxo mas- ah, ama ah, dabcan ay tahay inay la wada goostaanna inta badan waxaa lagu dhaliilaa in ayaga ay markaa diirad ay dabcan inta badan ayaga qaataan oo diiradda saaraan wixii saana way farsameeyaan oo dabcan hadal bay inta badan eh, eh, eh, ay ku qaadaan oo qaabka hadda sida hadda aad, aad maqlayso En, hadda waxay ka cabanayaan ay ka qaylinayaan horta waxaa laga cabanaya laga qaynaya horta eh, kursiga baarlamaanka ama eh, Adeega.
ba- ba- adeega aa laga hadlaya waxaan laga hadlayaa sh- eh, adeegyada markaas baarlamaanka loogu talagalay iyo weliba gudiyada eh, qaar markaas la dhaxaw- laga dhexulanayo baarlamaanka sida haddii taa qof inuu chairman noqdo eh, guddoomiye iyo ku-xigeen uu noqdo waxaasoo dhan waa la- waa lasla fiirinaya azmiyohaan eh, laakiin lagu dhex- lagu tixgeliyaa baarlamaanka sida uu hadda dhigayo Eh, dabcan qof xisbi aan lahayn waxba meesha kama qaban karo mise qof een, gooni ah waxba kama qaban karo laakiin xisbiga weyna la fiirinaya laakiin saa loo markii loo fiiriyo waxay keliya lasoo xulanaya mise qaar xiliyin waxay soo qaadanayaan shaqsiga o d m ka tirsan ayaa markaasi booska lagu caririnaya qofka kale haddii uu soo baxo ama lagu caririnaya Mhm.
taas horta kowa laga cabanaya waxay ka cabanayaan een, bariga africa een, ela oo ayagana laga cabanaya oy leeyihiin dabcan waxaa tirada faraha badan ay soo saareen shakhsiyaad markaasi ka tirsan een, azmiyo ay ka tirsan yihiin laakiin haddana waxaa ka tirsan yihiin inta badan o d m ay ka tirsan yihiin Mm.
taas ayagu ay ka qayna waxay ka sh- waxay ka qaynayaan eh, guddiga shaqaaleysiinta ee eh, dalka een, eh, kuwa parliamentary ku- eh, kuwa loo yaqaano PSC da loo PSC ga loo yaqaano.
yaqaano baarlamaanka ka howlgalo Mhm.
shaqada ugu badan haysto kuwa ugu shaqaale badan ay tahay een, howlaha kala duwan ay hayaan Een, markaad fiiriso waxaasoo dhan waxay noqonaysaa in markaasi la cariirinayo mise booska lagu cariirinayo waatan hadda markaasi keeni karto madmadowda eh, dhexdooda markaas inay ka dhex- eh, ka dhex dilaacdo Mhm.
waa hadda mid ay ku riixayaan in hadda markaas ay ka hadlaan arrintan oo hadal ay ka wada yeeshaan eh, ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga iyo sidoo kale uhuru kenyatta si arrintan madmadowga iyo khilaafaadka hadda dhexdooda ka dhex jiro ay markaas u soo saarayaan hadda markaad fiiriso eh, dhaliiladan eh, dabcan khubarada kuwa dhanka siyaasadda kaga faallooda waxay t- tilmaamayaan sheegayaan arrimaha hadda markaas ku soo cadaanaya mise ku baxayaan ama in badan laga sheeganayo o d m ma aha waxaa laga hadlay eh, azimio la umoja laakiin wa anda haddana haleeyahay o d m haddana waxaa laga sii hadlaya lasii kala qaadaya musxabu leeyahay in sheegashada ugu weyn ay tahay o d m oo raila markaas horkacayo laga yaaba inuu asaga hadda raila uu ka warhayin qaabka wax u socdaan ama aad iyo aad.
qaabka- inkastoo laakiin loo xogta loo sheegayo sidaas in lagu soo intaasaan ku leenahay intaasoo nagu soo baxday intaas xisbigana ku leedahay dabcan hadda waxaa lagu kala tartamaya mase lagu xisaabtama mase markaa fiiriso xisbiga dabcan xitaa madaxweynaha madaxweynihii hore wuxuu leeyahay imisa anaga aan qabnaa guddoomiye oo markaasi adeega eh, committee maaragtay budget committee oo tusaale oo kale ama committeeda baarlamaanka hooshoose Mhm.
imisaa qabnaa waa la xisaabinayaa intaasaa noogu jirta intaas heerkeena ka- ka haysana intaasaan ku xogeennahay intaasaa shaqaale inooga ah dabcan waa qaabka nidaamka Laakiin dabcan wuu ka- haddana- wuu ka warhayaa yusufow isla uhuruna wuu ka warhayaa bal inta imise aniga gud waxaan ka helnay qaabkan ka helnay xisbi ahaan markii loo fiiriyo markii laga hadlo xitaa u d a hadda laga hadlayo dab markii general ahaan loo fiiriyo waa laga hadlaya madaxweyne wuxuu leeyahy bal aniga u d a deeda maxaa soo meesha ay qaabkay ka taagan tahay arrimo badan Dabcan, oo yusuf meeshan waxyaalo fara badan ka imaanaya hayaan.
dabcan Mhm.
een, waxaa waxyaaba factors fara badan la fiirinaya jiro waxaa ka mid ah inta xildhibaan ee xisbiga u haysto Aad iyo aad.
waxaan ogsoonahay o d m inuu xildhibaanada ugu badan haysto Mhm.
haddana magacyadan lasoo gudbiyey senatarka senadka ayaa loo diray Mhm.
waad fahansantahay aan filaya hadda t j kajwang waxa uu leeyahay xildhibaanka ruwaka ee nairobi waxa uu leeyahay anaga o d m ahaan waxna lagu eedeeyo ma qabna ayuu leeyahay Mhm.
magacyada jubli iyo dadka ay soo xusheen iyo dadka anaga soo xulan dhammaantood senadka ayaan geenay haddii senadka ay soo xusheen dad o d m a sidayan la ayuu leeyahay anaga maxaan ku samaynaa laakiin hadda hadda laga hadlayo ee, qub- qub- khubarada dhanka siyaasadda ka hadlayaan waxay leeyihin marka hore ayaga may isku fahmaan may- waxay gudbinayaan saddex qof kelimay gudbiyaan dabcan ah Waa- Isma- waa haddii- sababta.
dabcan waa tartan ka dhexeeyo oo hadda arkayso in xitaa la hilmaamay Mhm.
xisbiyada kale meesha markaasi ku dhex jiray oo ayaga eh, daba socday Eh, hadda waxa ugu weyn hadda laga hadlayo waa ju- eh, waa jubli iyo ODM.
ODM laba keliya hadda eh, tartamayaan oo hadlayaan Mhm.
marka baarlamaanka iyo golaha sanadka aad fiiriso bal labada ayaa hadda tartamayaan Sax.
oo ayaga hadda markaas geeska isku hayaan oo ayaga markaa dad shaki iska kala qabaan dabcan horaanba sida khubarada dhanka ay ka hadlayan waxay- waxay tilmaamayeen sheegayaan inaysan isku wanaagsanin marka horeba oo laakiin danta keliya isku keenaysay ama uu ku keenaya u ahaa in ay ku guulaystaan kursiga Oo eh, labada Ruto ay ka kun iyo labaatan- guulaystaan.
eedama ay ku guulaystaan oo markaasna waxaa waday ama eh, hogaanka u hayay uhuru kenyatta haddii hadda uhuru kenyatta xilka uu ka degay ama xilka uu ka- eh, dabcan ka qabtay ayaa haddana dabcan sii kala shakisan taasaa keenaysa marka inta badan kan kan inuu iska ilaaliyo kan kan inuu ka ilaali- ka ilaaliyo meesha ereyga meesha yaalla yusufow Aad iyo aad.
hadda ereyga eh, trangareynaya oo sida aadka loo hadalhaya waxau yahay ereyga ay ku dhawaaqday eh, sabina chege ee ah Mhm.
waan isaga bixinaa isbe- isbahaysiga zimiolo moja dabcan keenaan wuxuu leeyahay Aha.
waxaan iskugu yeeri doonaa xildhibaanada ama waxaa loo yaqaana parliamentary meeting parliamentary group meeting mhm.
oo xildhibaanada laiskugu yeeri doonaa Aad iyo aad.
waxaana kasoo qaybgeli doonaan hogaamiyaasha isbahaysiga Mhm.
dabcan madaxweyne uhuru inuu qayb ka noqdo macquul ah Sax.
raylana uu kasoo qaybgalo Mhm.
loogana arinsanayo Mhm.
bal madmadowga soo kala dhexgalay Mhm.
iyo weliba arrimo kale oo muhiima ogsanow La- eh.
mucaaradka waxaa la rabaa yuusuf inay isku duubnaadaan Aha.
shanta sane lasoo dhaafay Aad iyo aad.
waxyaaba badan ay kasoo horjeestaan Mhm.
waxyaaba badanna ay Mhm.
meelmariyaan laakiin iminka oo doorashadii saddex bilood laga joogo Mhm.
haddii halkan ay sheekadu ka bilaabato Mhm.
dabcan waa fahmi kartaa Een, musab horta haddii een, xisbiga uu shirayo een, xisbiga goonihiisa u shiraya dabcan um, xitaa markay shirayaan kama soo qaybgalaya raila mise kama soo qaybgalaya xubno kaloo aan ka tirsanayn inta yar oo markaasi ku soo baxday mise inta ka tirsan markaasi eh, xisbiga jubilee ayaa kulmayaan ka- la- lana shirayan waxaa dabka lama- markaas laga yaaba inay la shiraan madaxweynaha ayna runta u sheegay kadib markay shiraan hadda dabcan waa arkaysa saaka wargeyska daily nation wuxuu qorayay in raila iyo dabcan ay ka hadli doonaan mise raila iyo uhuru ay ka hadli doonaan arrimahan hadda soo baxay oo complainka mise dhacbashada markaas hadda ay soo gudbinaan jubilee oo markii horeysay xisbi tayo leh xisbi markaas weynaa xisbi wadanka hogaaminaya in markaas hal mar uu dhulka galo oo hadda cabashadiisa ay badato Mhm.
ma aha mascabow hadda ma aha uguma horeyso mar hore cabashayar ay soo gudbiyeen markii hore oo doorasho lagu soo kala baxay oo dabcan baarlamaanka la gelaya ayagana cabasho yar mar soo gudbiyeen laakiin intii taasi in yar in dabcan hoosi hoosa loo xaliyay hadda marka waxaa la fiirinayaa bal sida hadda raila odinga iyo sidoo kale een, een, eh, uhuru kenyatta meesha eh, kaga saar lahaan xisbigan ah, dabcan dhex ordayo oo xitaa kuwa yar loo fiiriyo Mhm.
lix iyo labaatan xisbiya la sheegaya inay ka tirsanta azimio lomoja Aad iyo aad.
laakiin haddii hadda la fiiriyo ay isku da- isku dagaalamayaan ama ku dagaalamayaan o d m iyo sidoo kale jubilee waa xisbi azimio ay ka tirsan yihiin yusufow Mhm.
tusaale ayaan kugu soo qaadanaya Aad waxaa jiray xili la bixinayey ee waxaa loo yaqaano ee hogaamiyaha aqlabiyadda dabcan hogaamiyaha tirada laga tirada badan yahay Majority Mi- leader.
minority leader Sax.
minority leader waxaa la siiyey opio wandanyi Mhm.
waa odm ODM ku tirsan yahay chief whipnayaa la siiyey minority junayd maxamed Maxamed, ODM waa ka odm tirsan. Mhm.
laakiin waxay sameeyeen Mhm.
labadooda dhibit ama ku-xigeen ay jubilee iyo wiper kala siiyeen aad iyo aad marka arrintaas markaa fiiriso o d m labadii boosas ee ugu sarreeyey isbahaysiga la siiyey iyaga ayaa qaatay labadii yaryara ayaa waxay siiyeen wiper iyo jubliya kala siiyeen Mhm.
si lamida sanadka Mhm.
markaa fiiriso aqliga sare Mhm.
sidaasi ay sameeyeen Mhm.
marka marka laga soo tago jubilee Mhm.
oo inta badan hadda dadka cabanaya aan ogsoonahay in xisbiga inta badan taageero uu ku lahaa gobolka bartamaha Mhm.
laakiin hadda gobolka bartamaha ee ee halkaasi ee laga xaaqay yusufow Mhm.
ama laga sifeeyey Mhm.
waxaa sidoo kale cabasho tan lamida muujinaya Mhm.
hogaamiyaasha ka soo jeedo qeybo ka mida nyanza Mhm.
sigaara kisi iyo nyamira Mhm.
iyaguna waxay leeyihiin annagana waa laga tegey oo dabcan oo nyanza qudheedu Aha.
waxa- waa la- way kala qaybsamaysaa Mhm.
Een, lowa nyanza oo dabcan iyo weliba nyanzadaas ee, siaya kisumu Mhm.
iyo Homa weliba Bay.
homa bay ay qayb ka tahay ayaa markaasi iyo migori Mhm.
ay- iyo weliba middan ay ka tirsan tahay nyamira Mhm.
iyo kisi iyada so waxay leeyihiin kisi iyo nyamira waa laga tegey Mhm.
oo nyanzadii kale Mhm.
ayaa loo batay oo xiralkii la siiyey Mhm.
waana run markaa fiirso oo pio wandanyi iyo weliba junetba Mhm.
waxay kasoo kala jeedaan halkaasi migori eh, iyo weliba ismaamulka kale siaya marka waad fahmi kartaa yusufow eh, arrimahan eh, halka ay wax imika marayaan Een, xil- ha- waxaad sheegtay dabcan een, in markaasi xildhibaanada oo keliya ay kasoo qaybgelayaan laakiin markay timaado waxa loo yaqaana parliamentary group meetinga Sax.
waxaan ogsoonahay doorashadii maalin- maalmihii doorashada kadib Mhm.
inta maxkamadda ay natiijada ku dhawaaqeen in guud ahaan xildhibaanadii iyo weliba hogaamiyaashii lasoo doortay oo azimiyo ticket kusoo galeen Mhm.
inay iskugu tegeen k i c c marna waxaa la hadlay raila odinga marna waxaa la hadlaysay mada karwa iyo Mhm.
kalonzo ayaa la hadlaya marka haddii ay timaado in markaasi la iskugu yeero mar waxaa jirtay sidoo kale kulan kale ee uhuru kenyatta uu ka qaybgalaya jira yusuf Oo Kajiado ka dhacay.
oo Kajiado ka Mhm.
dhacay Mhm.
marka kulanka dhici doona waa mid midkaasi lamid ah Mhm.
oo ay kasoo qaybgelayaan hogaamiyaasha sidoo kalena looga arinsanayo arrimahan ee sida loo wadaagi doono ogow haddana ogsoonow Mhm.
waxaa soo socdaa dood kale doodaasi oo ah east africa m p Mhm.
iyala If- east africa legislative dabcan waa tan hadda ayada taagan oo xitaa laga rabaa hadda in dabcan laga hadlo Laga hadlo.
oo intay arrintan ay soo gabagaboobeen mise arrintan lagu kala bixin adduunya ima- inay ka hadlaan ama sidoo kale loo kala codeyn lahaa shakhsiyadaha markaas hadda ka tirsan oo caan ahaa oo sida ke- ee- ke- ee kenini keega ka mid ah oo aad ugu ololayn jiray aad ula socda saaxiibna ula ahaa ee saaxiibka wi- uhuru kenyatta waxaa laga yaabaa saaxiibkaas xitaa in laga dego Ah, qaar ay arkayeen baraha bulshada twitterka markaa arag- aragto leeya dabcan eh, kenini Ke- keega dabcan laga yaabaa inuu soo baxo waa laga Keni- yaabaa in lagu hortaago laga yaabaa xitaa.
yusufow Mhm.
kanini keega Mhm.
ee jeremia kioni oo aad og tahay aad iyo aad gabadha uu dhalay raila odinga Aha.
wiil uu dhalay kalonzo Mhm.
xitaa fatuma geedi oo ku jirta aad iyo aad marka shakhsiyaad magacyo waaweyn leh Mhm.
ayaa meesha ku jira aad iyo xilalkana way kooban yihiin saad og tahay Mhm.
haddana waad waad arki doontaa yusuf oo isqabqabsi kale ee halkaas kasoo bixi doona Aad iyo aad.
iyo weliba in haddana isbahaysyo kale ee halkaasi iyaguna qaylidooda iyo cabashadooda ay Mhm.
muujiyaan Mhm.
waana sababta hadda iminka hordhaca ee u tahay middan jubilee dabcan s- haddii si kale aan u dhigno waxaan ognahay arrimaha markay timaado partiga ama xisbiga yusufow Mhm.
wax walba tallaabo walboo la qaadayo hogaamiyaha xisbigaasi wuu ogyahay aad iyo aad hadda arrimahan raila odinga haddii- eh, dabcan inuu ka warhaayin oo xilli uu ku sugnaa ayaa jirtay masar uu ku maqnaa inta badan arrimahan markay dhacayeen laakiin haddana communication wax laa jiro oo dabcan wada xiriir inay wada leeyihiin.
xiriir ayaa jiro Mhm.
asaga haddii si toos loogu sheegina dabcan afhayeenkiisa iyo secretarytkiisa ama dadka is- isaga ka agradhow Mhm.
waa loo sii sheegayaa wax walba tallaabo walba oo la qaadayo Mhm.
si la mid ah uhuru kenyatta isagana waa uu ogyahay waxyaabaha halkan ka jira laakiin hadda waxaa moodaa xildhibaanada jubilee inay iimaan baxeen gadoodsan yihiin dabcan een, mascabo iimaan bax ma aha waxaa waxaa jira wax waswaas la dhihi dabcan eh, waswaas ayaa ka dhex jira dhexdooda waswaaskaas een, dabcan xisbiga odm uu ka jiraa Eh, odm waxay ka waswaas qabtaa jubilee jubileena waxay ka waswaas qabtaa kuwan sidii dabcan qof waliba uu wuxuu rabaa inuu hogaanka asaga ugaga sarreeyo Aad iyo aad.
in asaga magaciisa oo dabcan uu sarreeyo oo la- dabcan la dhaho qofka ka tirsan jubilee qof ka tirsan jubilee ama qof ka tirsan odm magacaasoo keliya la diinaa mak- waxaana markaas doonayaan Mhm.
in qof waliba uu ka hormariyo xisbigiisa mas wasaaska jiro ma aha hadda mid hadda bilaabanayo muscabow horaan ayaa soo jireen oo la- oo laha dabcan ma- dabcan eh, m- raalli ma ka tihiin mise raalli ma ka tihiin inaad ku biirtaan jubilee waa waqtigii markii ololihii ama waqtigii markii saaxiibnimada ay bilaabanaysay waqtigaas xitaa la iskuma urfiyoweyn oo shaki kale shakiya la kala qabay oo waxaa la dadkan ama waxay qaar ama niga hoosdusiyaan Mhm.
ama dhanka kala aadiyaan arrinta hadda waxay ustaaskaasi gaartay- keenaysa hadda Mhm.
waata hadda keenayso in laisku heshiin lagu heshiinayahay horaan lagu isku heshiin waaya haddana lagu isku heshiin lagu heshiinayo waxyaala qaar Sax.
waxay markaas iminkan usii dhaadhacaysaa uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga raila odinga waxay ku xugmiyaan keliya Mhm.
ay markaasi ku dhaqaaqayaan oo dabcan noqon doonta in guddida lasoo saaro guddigaas waxay isku gartaan isku afgartaanna in markaas baarlamaanka iyo heshiisyada qaar ka dhex dhici doona ay ku shaqayn doonaan waa haddii ay sii socdaan nidaamkaas ay ku wadan karaan ama doonayaan in mucaaradnimada ay ku socdaan ay hal ay ka noqdaan sidii twenty twenty doorashada wadanka ka dhacaysay oo u midoo midoo ay u midoobeen ama u wada socdeen haddii taasi ay dhici weyso waxay noqon doonta in la kala bixi doono la kala tegi doono dhexdooda markaas laga dhex faa'iidaysan doono dabcan waa fahmi kartaa Mhm.
yuusuf jubli hadday baxdo Naadiya.
halkii halkii aadayaan waa ogtahay Mhm.
waxay aadayaan ma sheegayo waad Mhm.
ogtahay
waataa dhegeysan aan isku soo laaban doonaa duwebaaraha lakanada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada markaasi ku dhaqan ama ku sugan dhegeystayaal dhankaasi tanaarifa masalaani iyo sidoo kale gaarisa dhadhaab iyo xeryaha qaxootiyada dhadhaab dhegeystayaal waxay naga dhegeysanayeen sagaashan toddoba dhibic hal halka kuwa saaxiibada mas- live streamka dhegeysanaya naga dhegeysanaysa qaabka internetka www star fm co k Ah, qaab- qaabka liveka nagala socon karaan dhegeysta halka saaxiibada markaasi ku nool isielo iyo Bala- waa isielo balambala meru iyo madogaashe waxay naga dhegeysanayeen dhegeystayaal hal eber laba dhibic saddex dhegeystayaal saaxiibada nairobi waa hal eber shan dhibic sagaal halka kuwa mandheera nawaaxigeeda iyo sidoo kale baled xabo suufta waxay naga dhegeysanayeen saaxiib ila sagaashan toddoba dhibic shan dhegeystayaal hanaga dheeraan hanaga fogaanin mid naga go-an mid aan ku doonayno markaasi inaan ogaano bal dhegeystayaashaas dhegeystay na dhegeysanaya iyo qaabka nidaamka ah ee siyaasadda ay ka joogaan iyo weliba aragtidooda fikiradooda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan الذكر سيبقى waxaan saaka diiradda ku saarayna dhegeystayaal mudmadu markaasi soo kala dhexgalay azmiyo lawmowja ay markaasi kala hogaaminayeen raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku- madaxweynihii hore oo madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta labadooda ma aha dhegeysta laakiin waxaa markaasi dhexdooda ka dhex taagan ama azmiyo dhexdooda markaasi ka dhex taagan labada xisbi oo markaasi ugu dhaqdhaqaaqa badan waana xisbiga markaasi hore ee talada haya jublii iyo sidoo kale xisbiga mucaaradka ee odium inkastoo hadda ay markaasi ay mid ka yihiin dhammaantood ay hal dallad ay ku hos jiraan waana dallad markaasi azimiyo loomoja dhammaan waxay ka tirsan yihiin ilaa iyo lix afar iyo labaatan markaasi xisbi ah oo markaasi hoos imaado ama dallada hoos imaata magaca azimiyo loomoja laakiin qaybka nidaamka oo markaas wax lagu qayb lagu kala qaybsanayo ayaa markaasi dhedhalo fara badan ka jiraan laguna tuhmaya laguna dhaliilaya qaybta markaasi iminkan odm oo markaas horkacayo oo raila odinga isla raila odinga maaha laakiin xubnaha markaasi hoos yimaada ama shiqiya ka mid ah iyadoo markaasi laisku hayso qaab markaasi iminkan lagu kala gu- hogaamin karo sidoo kale lagu kala dhexli karo qaybaha markaasi hogaaminta ee baarlamaanka inkastoo markaasi haddana ay soo baxayaan madmadow fara badan waxaada markaasi kala jira waswaas ay dhinacyada kala duwan iska qabaan waswaaskooda ma aha mid hadda bilowda dhegeystayaal waxay markaasi soo socotay wakhtigii ololihii siyaasadda wakhtigaasoo markaasi shaki fara badan ka qabeen karabka kale markaasi o d m iyo weliba xisbiga markaasi ku biiraya dhegeystayaal xogayaha guud ee markaasi o d m ayaa horaan sheegay in jubilee markaasi aysan ku kalsoonayn ama sidoo kale aysan ku ammaan qabin sidoo kale ay ammaankooda keliya oo ku sugayaan haddii markaasi ay sida rasmiga saxda ah ay hogaanka ku wada qaban karaan mise hal dallad ay ku wada imaan karaan mise hoos imaan karaan hodhaa dhalila fara badan oo loo jeeda iyo haddana markaasi iminkan weji kale hor leh u keenaysa o d m si markaas iminkan ay iskaga nadiifin lahayd ama magaca markaasi iminkan loogu yeerayo eh, eh, doorkeeda ama qaybteeda kaga qaadan lahayd ka saari lahayd ayaa hadda markaasi looga fadhiya raila odinga em- ama inuu markaasi dib u habeen xoogan uu ku sameeyo eedeymaha markaasi loo jeedinayo horaan dhegeystayaal waxay soo martay dhegeystayaal ama raila uu soo maray sida oo kood iyo sidoo kale nasa ururweynihii nasa markaasi ay ka mid ahaayeen ama ay ku jireen eh, musale mudabari moses watengula iyo sidoo kale stephen close misyoka iyo raila odinga horaan raila odinga ayaa ku dhaliili jiray raila Odi- oo dabcan Odi- waa kalonso misyoka ayaa horaan ku dhaliili jiray raila odinga in markaas uu xisbiga wax walba kiisa ula jecel yahay hadday tahay dhanka markaasi eh, qaybta mar- kala- wax kala qaybsiga hadday tahay wax horumarinta iyo sidoo kale hadday tahay meelaha markaasi diradda ay xisbiyada kala duwan saarayaan iyo shakhsiyaadka xubnaha markaasi asaga dhankiisa ay ka imanayaan ka- ee ka xulanayaan isha ayuu sheegay inay tahay midda markaasi dhaliilada weyn uu ka qabo ee sidoo kale inuu markaasi ula jecel yahay wax weliba horumar ah xisbigiisa o d m waa haddii markaasi keentay dhegeysa markaan dib u milicsano keentay in kalonzo misoka uu sheegay in mar kale uusan la shaqaynin raila odinga in markaasi mar kale uu da- kusa- uu markaasi ku daba safan doonin arrimaha markaasi siyaasadaha iyadoo markaasi ay qarar isku saarnaayeen sidoo kalena hadallo qaar habada laisku marinayay ayaa markii dambe waxaa markaasi soo kala dhexgalay madaxweynihii hore uhuru kenyatta taasoo markaasi ka shaqeeya in dib loo soo celiyo kalonzo musyoka kana hadlaan arrimaha iyo ajendayaasha iyo sidoo kale si hal mid ay u noqon lahaayeen ugana qayb qaadan lahayn siyaasadda xoogan ee waddanka markaasi ka taagan waa qaybta markaasi nidaamka siyaasadeed ee waddanka waa qaybta markaasi ololihii siyaasadda ka taagneed ee azimiyo lawmoja ee hal markaasi dalab dhammaan hoos imaanayeen ay ka tirsanayeen sidoo kale naank odm iyo sidoo kale jubli iyo wipa dhegeysta waxay markaasi iminkan dabcan waqtigaasi loo suxul duubanayay sidoo kalena aad markaasi hardan xoogan loogula jiray madaxweyne ku-xigeenkii waqtigaasi ahaa william samoy ruto iyo xisbiga markaasi ama isbeysiga kenya kwanza iyadoo markaasi idmankan taasina uu kala baxay ayaa haddana waxaa markaasi soo baxayaan ama cabasho markaasi horele ay soo saareen qaybta markaasi jublii waa kadib markii doorasho laga soo baxay kadib taasoo markii dambe hoos laga xaliyay isla haddana dabcan sida markaasi warbaahinta ay aada oga hadlayaan sidoo kale wargeysada iyo weliba baraha bulshada aad looga hadlayo ka mid ah in haddana cabasho horle ay soo gudbiyeen xisbilxaakimkii hore ee waddanka dhegeystayaal ee jublii kana cabanayaan xisbiga markaasi raila oo horkacayo ee o d m waxaana ay ka tabanayaan cabashooyin fara badan taasoo hadda keenayso in markaasi dib mar kale u kulmaan dabcan dhammaan saaxiibada markaasi azimiyo ka tirsan sidoo kale kaga arinsada arrimaha iyo weliba geedi socodka dhammaan ay doonayaan inay ku wadi karaan baarlamaanka iyo sidoo kale in mid dalladda ay ka tirsan yihiin ee azimiyo ay hal markaasi u noqon lahaayeen waxyaalaha markaasi nidaamka la horumarinaya baarlamaanka waxyaalaha markaasi baarlamaanka looga doodayo iyo waxyaalaha markaasi baarlamaanka dabcan la horkeenayo looga dooday looga hadlayo meelmariska ayaa markaasi iminkan keeni karta haddii ay arrintaas iminkan xalkeeda laga gaarin in shaki fara badan ay dhaalin karto iyo weliba ka faa'iidaysi iminka markaasi khubarada dhanka siyaasadda ka faallooda waxay tilmaamayeen sheegayaan in raila odinga iyo sidoo kale uhuru kenyatta ay ku qasban yihiin sidii ay markaasi dib u midoobin dabcan dib u kulmi lahaayeen una midoobsiin lahaayeen saaxiibada markaasi ka tirsan baarlamaanka kagana hadli lahaayeen ajendaha iyo weliba qorshaha istiraatiijideed ay mid ka dhigi karto dhegeysta haddaba waswaas fara badan ayaa markaasi dhexdooda ka taagan dhegeystayaal waxaana khubarada dhanka siyaasadda tilmaamaya sheegayaan ayna kaga hadlayaan in waswaaskan uusan bilaabin mid hadda ah soo jiray horaan ilaa wakhtiga ololihii siyaasadda ogsanow halkan waxaa markaasi yeelaa dhegaystayaal magac waana xisbiga o d m iyo sidoo kale xisbiga markaasi soo xukumaya waddanka tobankii sano u dambeysay ee jubliy halka jubli ay doonayso inuu magacuusan ka dhimanin sidoo kale dib u soo noolayso sida horaanba muscab uu ku sheegay dhegeystayaal iyadoo markaasi rajo xumi marka hore ay qabtay siyaasaddii ugu dambeysay ee marka waxaa dabcan la sheegaya in markaasi dhaqaale xumo ay soo gaartay in xitaa kharashaadkii bixin waayeen sidoo kalena ay ku adkaatay in markaasi xitaa ay kuraas markaasi ay soo ceshan waayeen hadday tahay gabanayaal hadday tahay senatarayaal iyo hadday tahay xildhibaano iyo sidoo kale wakiilada m c yada tirooyin fara badan ayaa markaasi ka lumin iyo rajo xuni ku dhacday doorashadii hadda aynu ka soo baxnay labada kun labiyo labaatanka keentana markii dambena in ay markaasi xaraashaan caqalkii weynaa ee halkaasi looga xukumayey loogana arrinsanaya xaaladaha markaasi dhegeystala jublii taasi keentay in fashil ay ku duqo siyaasaddu laakiin hadda ay markaasi dhadhan ka leeyihiin mar kale inay dhadhansadaan siyaasadda mar kale dhegeystayaal ay ku noolaan lahaayeen xisbiga dhegeystayaal ee jublii laakiin waa qaabkee waa nidaamkee haddii iminkan wasaaskii iyo weliba dadkii markaasi iminkan isku duubnaayeen shaki weyn uu soo kala dhex galay والجامع هذا الياقوت للأنفس فيه لنا قوت والطالب جد فكان له يستغفر في اليم الحوت يستغفر في اليم الحوت هلا يا عطرا يسكينا يا نورا شعل يحوينا يا ضيفا أحيا مقدمه أوقاتا فينا تثرينا أوقاتا فينا تثرينا وحالات شتى وفوائد waxaa weli dhegeysanaysaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari yuusuf bakadi muscab ismaaciil dhegeystiya saaxiibada hawadaan ka jecelnahay saaxiibada bal iminka muscab haye waataa dhegeystayaal eh, yuusuf oo sidaa sheegtay dabcan waxaa la leeyahay politics of deceit aad iyo aad politics of betrayal mararka ugu hore maahan siyaasadda dalkani kenya marka aad maqasho dabcan arrimahaas way ku badan yihiin waa siyaasadda la xidhiirta khiyaanada siyaasadda la xidhiirto markaasi in la iskaga boodo waxyaalo badan dad badan ayaa yuusufow aanu ogsoonahay in intii kuraas loo ballan qaaday looga booday haddana xisbiyo badan ayaan ogsoonahay sidoo kale in intay isbahaysi ama coalition samaysteen waxyaabihii la xusi layahay oo xitaa aan la aqoonsanayn laakiin iminka halkii ay taagan tahay xisbiga odm yusuf oo sidaa sheegtay laakiin bas markaad fiirsa ada hadalkooda taye sumalis oran karo way ku saxnayeen u d m markay ka baxayeen cali rowa
yusuf wataa ma gelayno dabcan qof walba horta dantiisa halka uu ka arko ayuu aadaya cali roba malaha dantiisa wuxuu ka arkay kenya kwanza xataa cali roba kelimahan waxaan ogsoonahay shakhsiyaad kale ayaa iskaga baxay oo ka tirsanaa azimio kivuda kibwana ayaa ka mid ahaa oo aan ogsoonahay inuu ka baxay halkaasi uu iskaga tegey sidoo kale xitaa hogaamiyaal waxaa jira nyanza kasoo jeedo halkii rayla uu hoomkiisa kasoo jeedaan iskaga bixinaya jiro way badan yihiin dabcan laakiinse adigu dantaada halkeed ka arta kiraytu murungi ee ka mid ah oo isna meru kasoo jeeday rayla ayuu taageerayay laakiin hadda waad fahmi kartaa wuxuu la kulmay william ruto laakiin yuusuf dantiisa halkaasi ka arkay u d m qudhoodu waxaan ogsoonahay waxaa la siiyey nominated dabcan in nominated la siiyey aan ogsoonahay maadaama nominated m p la siiyey dantooda halkaasi ay ka dhex arkayeen waana sababta markaasi mar walba xisbiga uu u jiro dhinaca dantiisa uu ka arkay hadda yuusuf waxay leeyihiin ama waxa ugu weynee miiska saaran ayaa wuxuu yahay waana la khiyaamaya waxyaabihii aan ku heshiinay maogay wax kale ay miiska la yimaadeen odiyam xadgudubna way jiraan leeyihiin yusuf dib aan u laabano dhisid infinity dhisid ay leeyihiin infinity dhisid iyo betrayal yusuf markaan dib u laabano markii naasa ay jirtay waxaa jira lacago loo qoondeeyo xisbiyada waad fahmi kartaa aad iyo aad political parties dabcan allocation airlan lacagahaasi waxa ay ku eedeynayeen xisbiyada kale ee neesa iskala tirsanaayeen wipa iyo weliba ford kenya iyo weliba amaniba a n c waxay dhaheen o d m lacagti way naga wada qaateen yani lacagtii anaga inta aan lahayn namay siinin badi iyo yani qof walba qoondidiisa elrina siiyo laakiin waxay sameynay dhaheen lacagtii in badan iyaga ayaa qaatay yani o d m waa fahmi kartaa yusufo marar badan waa lasoo eedeeyey waxay leeyahay lacagahaasi waxay uga baxeen ay ka mid ahaydba xitaa oo mar walba ay dhihi jireen lacagahaasi waan rabnaa marka ma ahan markii ugu horeysay yusuf lacagahaas way imaan doonaan hadda waxaan arkaya daraad xisbiyada lacago loo qondiyay dabcan lacago fara badan qaadanayaan waxaa ugu badan u d a kenya kwanza si kenya kwanza dabcan kenya kwanza ugu badan waxaa soo raacda waxa mascaba waxaa ugu badan kenya kwanza ma waxaa ugu badan u d a waxaa soo raacda o d m jubliyaa soo raacda marka aadiyaad lacagahaasi haddana laisku khilaafaya macquula maadaama isbahaysi ahaan laisku siinayo haddana o d m mar kale haddii la dhaho haddana lacagtii ay in badan qaateen qaylo kale ay noqonaysa la soco u d m waxay soo gashay kaalinta toddobaad lacagta badan qaadanayso u d m ti dabcan cali roba ayadana kaalinta toddobaad soo qaatay lacag badan bay qaadanaysaa aad iyo aad waa xisbi aad yar laakiin tiro badan buu la soo baxay yusuf waxan waxay ku xiran tahay xildhibaano mala soo baxday governor mala soo baxday senator aad mala soo baxday mala soo baxday m c l mala soo baxday haddii aad waxla soo baxeen maxaad sheegi waxa laguma siinayo dabcan o d m waxyaabaha markaasi u shaf garaacanaan waxaa ka mid ah in ay leeyihiin xisbi weyn ayaan ahnaa xildhibaano badan ayaan qabnaa m c l badan ayaan qabnaa waxaan qabnaa senataro badan iyo waxaan qabnaa barasabyo badan waana sababta mar walba halkaasi iyagu ay isbahaysi walba ay galaan yusuf isbahaysi walba la galo iyaga anaga ayaa class prefect kana ay leeyihiin odm code markay ahayd iyaga ayaa markaasi class prefect ka ahaa nasa sidoo kale iyaga class prefect ka ahaa hadda iminkan aanu joognaa zimio iyaga ayaa haddana fasalka u weyn waad fahmi kartaa marka si guud yuusufow arrimahan waa arrimo soo jira hadda afhayeenka baarlamaanka gaarta arrinta ee moses wetangula wetangula qudhiisu waxa uu leeyahay arrintan xilli dambe ayaa lasoo sheegay maalinkii shalayd markii arrintan oo baarlamaanka doodii ay socotay sabina chege ayaa arrintan soo dhex dhigtay waxaana ay ka hadlashay in ay loo gembiyey waxyaabihii loogu talagalay aan la siinin waan dulmannahay ay leedahay dulmigaasina ma qaadi karno afhayeenka baarlamaanka waxaa noo qaban kartaa dabcan ninkan waa fahmi kartaa isaga waa nin kusoo galay codadka kenya kwanza codkooda kusoo galay marka haddii si loo fiiriyo ku xadareynaya
calanka calankiis inuu sanayo macquula laakiin leeyahay dabcan hadda waktiga sida hadda ku socoto waxay noqon doonaan in lagu xadareen doono jubilee horta dabcan waxaa horaan ay u u muuqatay in arrintan horta uu ku dadaalo madaxweynaha uhuru kenyatta Mhm.
in uu adkeeyo Mhm.
sidoo kale uu ku dadaalo waxaa leeyahay madaxweynaha madaxweynihii hore uhuru kenyatta wuu ka wuu ka seexday oo sidoo kale waqti badan muu sinin oo xitaa looma ololeynin wax taasa keentay in gavana ay kusoo bixin in sidoo kale ay helin senatara inaysan helin xildhibaano fara badan dabcan may helin tirada laga rabeyay xitaa dhammaantood way ad- way wada dhaceen Mhm.
kuwii ku taagnayeen Mhm.
xitaa m c a tiro fiican ma haystaan Aad iyo aad.
hadda waxaa dabcan la dareemaya la dareensiinayaa in liya waqtiga sida uu uu raa'ila uu ugu ololeeyay saaxiibadiisa ay ka tirsan o d m iyo markii loo fiiray kenya kwanza oo ruto asagana si fiican ugu ololeeyey Mhm.
ayaa u s- u sahashay inay tiro badan ay soo baxaan marka uhuru kenyatta dhankiis ka jeeftay Aad iyo ayaa aad.
micnaheedu taa Mhm, arrintaasi mhm.
waa macquul si haddii loo dhihi yusuf Aad iyo aad.
arrinta baatiga markay imaato Aha.
qofka ugu sarreeya Aha.
ayaa wax walba iska leh Aad iyo aad.
awoodaasaa iska leh Aha.
wax walba xitaa markii la bixinaya nominationka Mhm.
inta badan isaga ayaa ku lug leh walow ay jiraan shakhsiyaad kale oo ka hoos shaqeeya Mhm.
laakiin shakhsiyaadkaas iyaguna markay bixin rabaan nominationka xitaa Mhm.
waa in la waco baaba sheekadaas ayaa jirta Aad iyo aad.
heblow ma siinaynaa nominationka Mhm.
laakiin wax la iska siinaya ma jirto xitaa nominationka qaabka lagu bixiyo ma socbo waxaa lasoo saaraya saddex ruux oo laleeyahay eh, ninkan iyo ninkan iyo ninkan baa hadda soo saartay yaan soo saarnay ninkanna wuu u qalmaa kanna wuu u qalmaa kanna wuu u qalmaa laakiin kee Danta waa la ku fiirinaya.
jirta.
danta ku jirta la fiirinaya qofkan Mm.
iyo weliba kartidiisa qofka meesha ku jirta ila laskama geynayo Aad iyo aad.
iyo qofka wuxuu kusoo kordhin karo Mhm.
iyo qofkan qaabka ugu howlgami karo uguna dagaali karo Mhm.
laakiin xisbiga qof walba is- layskama siinayo laakiin dhibka hadda taagan qofaa lasoo saaraya qofka xitaa lagama gaarsiinayo dadkii xisbiyada u weynaya laga yaaba hata raila in la gaarsiinin laga yaaba in la gaarsiinin uhuru laga yaaba in hoos ayaga ka, ka sameeyaan oo halkaa lagu geeyo oo halkaasu ku dhaqan galo ka sameeyo hadhow dambana oo calacalkii iyo- buuqi iyo- qayle ka imaato ay tan hadda marka taagan Mhm.
waxaa laga yaaba hadda waxyaala qaar in laga- la- ee, laga qayb gelin Mhm.
tan hadda keenayso leeyahay dabcan waxaa laga doonaya in eh, dabcan la leeyahay raila odinga iyo sidoo kale uhuru kenyatta si degdeg iskugu imaadaan maxaa la iskugu imaanaya waxaa la doonaya in ay ka caristaan arrintan midmadooda soo kala dhex gashay Mhm.
o d m iyo jubilee Mhm.
jubilee fiir waxaa laga hadlaya waa azimio la umoja Sax.
laakiin waa la kala qaaday waxaa leeyahay Mm.
waxa hadda isfiirinayo oo isha isku hayo waa ayagaa isfiirinayaan Dabcan.
oo intii la rabay in ah, dalad ay ahaadaan oo hal ay ahaadaan ay haddana waxaa geesaha kale ee iska fiirinayaan waxay iska eegayaan ayagaa is eegayaan kan intuu intuusan u bixin haddii intuu u baxo inay ka dabagalaan muxuu halkan ka- muxuu qolkan ka doona muxuu kala kulmayaa muxuu la fiirinayaa waxaa laga yaabaa in qorsho kale ay o d m wadato Aad iyo aad.
OD jubilee hadda inta gashana Mm.
waxaa laga kan ODM inuu ka dabagalo muxuu ilka gelaya muxuu ka doonayaa Waa tahay.
muxuu qorsho ka samaysanaya waa dad ayagu isku mashquulsan taana hadda keenaysa in Raila Odinga iyo isku imaadaan Uhuru Kenyatta ayna ka arinsadaan arrintan hadda taagan Mm.
midmadoodana lagu eh, dabcan lagu duugo oo ay hal dalad ay noqdaan haddii dalad ay saxd ay noqdaan Mhm.
usacbo waxay noqon doontaa in awood xoogan ay yeelan doonaan in sidoo kale iska difaaci doonaan baarlamaanka qaybta garabka kale ee kenya kwanza noqon doonaan dad strong laakiin haddii hadda san ay ku socoto kuwan kale waa laga faa'iidaysan doonaa waana jaban waana tan hadda laleeyahay waswaaska mid hadda bilaabanaysa ma ahan horaan baa waswaas jiray aad iyo aad Mhm.
Eh, raila odinga yusufu maalinkii shalay ha u hadlay dabcan een, waad arkaysay waxa uu in badan dhaliilay Mhm.
eh, william ruto iyo xukuumaddiisa Aad iyo aad.
waxyaabaha uu ka dhali- ku dhaliilay waxaa ka mid u leeyahay kiisaskii dacwaddii musuq maasuqii waxyaabihii dhan ee loo haystay garabka Rigathi kenya Gachagua.
kwanza Mhm.
iyo rigathi gachagua Mhm.
meeshaa laga saaray Sax.
waxaana uu leeyahay waxaa soo socda mugdi weyn Mhm.
ayaa dalka usoo socda Mhm.
dabcan maalmaha waxaa moodaa yusufow in mucaaradnimadii hore uu dib usoo nooleynayo Aad iyo aad.
oo war saxaafadeed Mhm.
uu saxaafadda la hadlayo Mhm.
war qoraallo uu soo saarayo Mhm.
oo aad moodo in markaasi dowladda uu in badan uu dhaliilayo Aad iyo aad.
waad arki kartaa hadda maalinkii shalay ahayd hadalladiisaasi eh, kuwa maarata aad iyo aad u canaanay Mhm, ahaayeen mhm.
waxaana mar kale uu leeyahay waxaan ku laaban karnaa sannado ama tobaneeyo sano ama labaataneeyo sano oo aan soo moodnay halkii aan taagnayn Mhm.
ayaanu ku laaban karnaa mugdi ayaa jira ayuu leeyahay haddii mar ay sidan dhacdo oo dad badan oo kiisas loo haystay maxkam- la maxkamadeynayay maxkamadoodii laga dulqaado dabcan Mhm.
halkaasi aan dib ugu laabanayna ayuu leeyahay Mhm.
waana fahmi kartaa waxyaabaha markaasi een, ay qaybta ka noqonayaan oo imikaba hadda mucaaradnimadiisa eh, uu bilaabayo sidoo kalena waxa uu leeyahay da- waxaa jira dabcan sidoo kale yusufow een, qoys ayaa jiray oo xaafadda nairobi ka tirsan ama is- amraha ismaamulka nairobi ka tirsan xaafado ka mid ah een, iyagu gurigooda loogu galay lagu jabsaday iyagoo markaasi magaca saraakiisha ammaanka lagu qaraabanayay waxyaaba lamid a arrimahaasina wuu ka hadlay dabcan waxaa leeyahay gurigaas eh, muscabow een, waa la xaraashaan leeyahay guriga waana la duudumiyey Mhm.
een, qaab garab ee dowladda ee ka- dhankeeda ka socotaa la leeyahay Mhm.
taas hadda markaasi ka hadla wuxuu leeyahay waxaa laga cabanaya horaan oo la- aad lahayd waxaa, eh, dabcan waxaa la adeegsanaya ciidamada d c ayada sidan ciidamada gaarka la adeegsanaya hadda waxaa leedahay eh, dabcan kuwaas eh, yaa dhaleeceynaysay oo d c ayada ku jeeda hadda wuxuu Mhm.
leeyahay adiga hadda dowladdaada qalad samaynaysa aad iyo aad waxyaabaa kale uu ka waa sharci hadlay- darro u leeyahay Mm, aad iyo aad Mhm.
yuusuf oo maalmahan sidoo kale waxaa soo batay een, gangstas waxa loo Mm, yaqaano aad iyo aad.
dhaca iyo weliba ee, mindida toorida laisku qabanayo iyo bistooladaha laisku qabanayo Mhm.
ayaa xa- nairobi kusoo batay waad arkaysataa warbaahinada aad ay u hadalhayaan Mhm.
maalmahan aad baa loo qorayaa muuqaalo badan ayaa social mediaha la wareejinaya Aad iyo aad.
arrintaasi wuu ka hadlay sidoo kale Mm.
waxa uu leeyahay wadan ay ku soo bataan arrimahaasi waxay micnaheedu tahay in ee, markaasi dowladda iyo weliba laamaha ammaankaba Mhm.
ay jiifaan mar kale waa daleecayn iyo weliba eedeemo kale uu u jeedinayo xukuumadda ee, william ruto oo uu leeyahay waa inaad imika wax ka bedeshaan qaabka aad wax ku bilowdeen iyo weliba mucaaradnimadiisa si guud dabcan waa jubilee iyo odm oo qoorta iskula jira waa tahay dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal mitane maxay kaga dhigan tahay waswaaskan kale shakan soo kala dhexgalay o d m sidoo kale jubilee maxay ka- sidoo kale noqon doontaa si- siyaasadooda in markaasi jiritaanka siyaasadooda si halkee noqon doonta mase ku dambeyn doonta waa jiritaanka siyaasadooda ama dalad ahaan markii loo fiiriy dhegeystayaal ay hadda halka tirsan yihiin haddaba qaabkay markaasi doonayaan inay isku difaacaan ama garabka kale iskaga difaacaan oo qodobka dooda saaka dhegeystayaasha oan qadadka teleefoonadan u siinayn inkastoo aan dhammaan aan u jilcinay yuliba waxay isku haystaan iyo weliba waxay isku fahmi laayihiin iyo hadda markaas in ay soo kala dhexgalaan xubnaha markaas ugu sarsaray ugu weyn ee gacanta markaas ku haya chairmanka iyo sidoo kale madaxa eh, dhegeystayaal azimiyo dhegeystayaal waa raila odinga iyo sidoo kale uhuru kenyatta madaxweynihii hore dhegeystayaal qadka telefoonka eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal qadka telefoonkaan siinayna musacwow
star fm hallow
asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
khayr waa fiicanaha sheekh bilibili miya
waa tahay dhegeystaha kale star f m hallow waa ka xunnahay dhegeystahaasi asna qadka ayaa ka go-ay dabcan oo kusoo dhaweynaa dhegeysta haddii iminka raadiyaha furatay barnaamijka haddaa la socotayba iminka saaxiibada wakhtiga aan sii jirnay fursadda si ay barnaamijka qayb uga soo noqdaan fikradoon la soo wadaagaan ayaanu gaarnay bal dhegeystaha kale yuusuf ee qadka ku jira star f m hallow
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
Mhm.
magacaaga
magacayga siraajiba halkee joogtaa
qumbuso barnaamij ma la socotaa
haa haye
anigu waxaan dhihi lahay madaxweynahan hadda madaxweynahan kala daaxadayna wuxuu haayo malahan waa qatumuu ku jiraa iska joogaan dhihi lahaa waa tahay aada buu umahadsan yahay saaxiibkaasi barnaamijka lama socdo barnaamij ma la socdo dhegeystayaas waxaan ka hadlaynaa saaxiib midmadooga soo kala dhexgalay o d m iyo sidoo kale jubilee oo hal dalad ka tirsan ama dabcan hal xisbi ka tirsan ee azimio la umoja iyadoo markaasi tabasho ay sheeganayaan laakiin inkastoo qubarada dhanka siyaasa kuwa ka faaloodan ay leeyihiin horaanba waswaas ayay kala qabeen dhegeysteen hasaba waswaaskaasi maxaa keenaya sidee markaasi la doonaya iminkan in ay isku duubnaanshahoodu ay noqoto mid markaasi tayo leh oo siyaasadaysan ama oo aan siyaasadaysnayn raalli noqda dhegeysta qadka telefoonka muscab haye walaal soo dhawow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa mukhtaar oo qumbusho soo dhawow mukhtaar
haddaan gumigaas Mhm.
waxaan dhihi lahay labadii shir ku heshiisa cajaad ay ku codleedahay haye oo maxaa ku leedahay
hurri oo baalkii raila ku roray shir ku heshiiyeen
haye
wuxuu hadlahay labadii shir ku heshiisa cajaad ay ku codleedahay haye
labadaba waxay ii tahay mid walba fa- fartuu qanjinhaya Mhm.
raila waxaad leeyahay allah waana ku beeliyey waa huru aysahum haye
hurrigu wuxuu leeyahay allah waana tal beeli baalkii raila inaa kenyaanka rabinaan ku daba dhig haye
kolka raila ayaa isu jecel haye
waxaan qabaa Mhm.
xisbigii jubilee horta waa dhintee Mm.
ee, baalkii asimiyo in laga kala tegi doonaan aan u malaynaa oo waxaan hadaaba raila hadda waaba inaad ka taga hurud waaba ka tegaysaan arkaa haye
kolkaan hurudka waaba ka gaabsaday hadaaba ninka jiraanka ay diidaan ha
haddaan korshayaashiyaa dugoolaya maaragtay waaba hurud waa ka sii qalbi jaray Mhm.
waxaan filayaa asimiyo inay jabtay laga kala tago oo kaligeeda odm ay soo herto jubileena oo madaxweynaha asu meel kale asu aan aan qayba aad baad umahadsantaha shukran
aad baad umahadsantaha qumbiso fikirkiisa saliimka oo quruxda badan u dhiibtay waan kaga mahad celinaya walaal soo dhawow
waxa weeye dadka qaarkood adeer soo dhowow bal adeer calasow haye bal fakerkaada markay markay wejiga dhaqdaan idaacadda hala soo hadlaan horta marka hore.
waa tahay soo dhowow bal haye Ma fahmaan, barnaamijka may fahansaneen mogta aad iyo aad
arjubili waxaa weeye nihow ururka hadda annaga waxuu noo keenaa ma jirto haye dadka xoryaanka oo oo oo- oo oo na taageersanay ayowba maaragtay yow laakiin adiga had- waxaad eh, adeer calasow waxaad iska dhigaysaa nin o d m u hadlaya haddii o d m aad u hadlayso laakiin wax walba maxaa iskula jeceshiin
ODM unbaa xisbi weyn oo maaragtay meeshaanu xildhibaanada ugu badan iskale eh, ga- tab- senata- senataska ayagaa iskale ugu badan gabana- gabanayaasha ayagaa iskale meeshoodii wax ka waayeen halkii meelay wax ku lahaayeen haye
u d mna waa xisbi xaafadeed xisbi weyn maaha.
wax yar u kaad intaa u d m gaarin wax yar intaa u d m gaarin waxay leedahay eh, meeshoodii ayay markaas wax ka waayeen marka waxay leedahay eh, way ku qaldanaayeen markii jubli eh, ay gelayeen azumiyo miyaa ula jeedaa macnaha
waxaan ka dheefna male kuwaas niyo oo marka waxaa leedahay waa ku Waada yumbani kabis
oo markii waxay niisoo kordhiyeen ma lahan Waxaan u baahanayna macaarad waiba iyo waxaa iskaashanaya o d m iyo dadka la yaqiin
Maxa- oo marka haddii aad dabcan saa hadda uga uga soo horjeedaan jubli kuwa kalena intay geenaysaan saa uma ula dhaqmaysaan soo ma ahan
unbaa shaqaynayo macaarad ahayo se waxaan waxa la fahmi karaa maahayn haye oo laakiin shaki baa ka qabteen marka hore miya malaha
war waxay yihiin male weligayba shaki baan ka qaba anigu xataa ma taxsanay waxaa
haye
uhurugaana aaminsanayn anigu xataa laakiin maxaa dhici doona haddii dabcan ay ka baxaan amse ay dhahaan waan ka baxayna azumiyo waxay heestaanba maleba Wa- wa- waa photocopy muyuudiye waxaan qashinka laakiin soo laga yaabo awood kale inay sii siiyaan kuwa garabka hadda ee kenya kwanza waxay waxa ay rabaan hasiyana kay wansa xagxayaysaa wadan dadka ayaba ka hor imaan doona mar dhow A- aad baad umahadsan aad baad umahadsantahay adeer calisow shukran adeer calisow waa mahadsan yahay saaxiibkaasi mar walba idaacaddu ku xiran yahay waa ka qayb qaata Eh, arrimaha siyaasadda marka laga hadlayo Mr.
yuusufow Abuur. Aha.
haddii si kale aad u dhigto yacni calaso wuxuu ka hadlayo aad iyo aad waxaa u fahmay jubliyi culays ay nagu hayaan aad iyo aad yacni waxba faa'iide ah Mhm.
miiska nooma soo saarin aad iyo aad culays ay nagu hayaan Mhm.
haddii haddana ay baxaan aad iyo aad waan ka fududaanaynaa dabcan wa- waa hadda waswaaskan markaa ka ka hadlaynay dad Yuusuf- dabcan horaanba waswaas baa la iska qabay dhexdooda waswaas iska qabeen yuusuf Mhm.
taageerayaasha odiya markaa la hadashid hadda Mhm.
qaar ka mid waxay ku Mhm.
leeyihiin jublii iyaga ayaa markaasi inoo sababay guuldaradii Mhm.
qaar ka mida markaa la hadashid Mhm.
waxay ka dhaadhacsanaba Mhm.
aaminsan yihiin Mhm.
in maaragtay waxyaabihii xukuumaddii hore ee khaladay Mhm.
in rayla uu dusha saartay aad iyo aad sidaas awgeed Mhm.
ee jublii Mhm.
ee culeys ama markaasi xagaldaamin ee ugu noqotay Mhm.
een waa- wayb- ah, waa xisbiga odm amaba si guud azimio la umoja Mhm.
isbahaysigaasi oo dhan iyo raila odinga Mhm.
marka calasow wuxuu ka mid yahay taageerya- taageerayaashaasi oo iyagu aaminsan in jublii ay markaasi qayb ka ahaayeen guuldaradii ee raila odinga yacni haddii isbahaysigooda ay qayb ka ahayn jublii inay ku guuleysan lahaayeen doorashada Mhm.
ayay aaminsan yihiin aad iyo aad bal saaxiibka kala sii star f m hello
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة
masal abdiraxmaan gaariska wacaaye salaada kusoo dhaweynaa saaxib gaandhawe marka hore waan idin silaamay si wanaagsan dhammaantiin baxdasta fm dhegeystayaasha dhammaantiin si la mid ah
wada uguda gala Mm,
horta xisbiyaalka marka hore dan baad giyeysa maahan horta waxay isjecel maahan ma garat waa garta
marka da- dantii marka hore isku jiidaysana waa la waayay ma fahmino Mm,
marka dantii horta isku wada jiidaysay haddii la waayay haddana waxba waaye ma garatay Eh, waxaa jirtaa weliba inay maaragtay qaarkood ay kastoo u xanqaltaagayaan sida hadda mataqaana dhinacan eh, kenya ku-aansa wax kale ma garat mhm,
naftankooda ay leeyihiin maaragtay meesha ama xoogaa bal wax aad ka heshiin oo naftankooda ama ama xusuudasho ama maaragtay rajo ay ka qabaan ma fahamtay waa garta xisbiga hadda dhacay marka waxa waaye isaga naftankiisaba hataa odm ha ahaada ama- ama ha ahaada mataqaana een, jubilee ha noqdee yani hadda kulley wax weyn kuma hayaanoo aqlibeed fiicanna ma hayaan marka waxa waaye ma laha yani hadda amaad kulley wax weyn ka heshiin ma laha ma garat mm,
marka haddana waxa waaye dee un gurigii shalay laisla raadinaya hadda waxa waaye meel weyn waxba weyn oo hadda mataqaana weli kasii jira ma ma jirto hadda eh, siyaasadiina waqti hadda maaragtay xisbiga haddii laisku abaabulana hadda kulley waxaa malaynaya hadda doorasho uma soo dhowo hadda maaragtay eh, dhinacan hadday isku isku bahaystaan hadda wax weyn oo kasoo kordhisanaya ma gajir- ma jirto ma fahan waa garta
marka ilaa hadda siyaasadda inay soo dhawaato oo haddana is aruuriso dib ay u galaan mooyee hadda yartaan horta waxa waaye waxba isku madkeeni karaanoo ayagaaba inay kala furfurtaan oo dhinacan kale laga xirsato oo maaragtay dhinacyada kale loo kala jijiitaa laga yaaba mafahan marka xisbigan kale isagana hadda o d m na isaga waxawaya xisbi horey loogu daali waayo maaragtay markaba guuleysigiisu iska yaraadee marka waxawaaye waxa awooda hadda kuwaan hadda fara badan ay maaragtay kuwaan hadda ay iskuma isku mashquulinaan inay hadda maaragtay ay ay isku soo ururiyaan oo xaggaas iyada ay xoogayaan kulli hadda weli iskuma ogola ogola ma garat waa garta
marka waa inay hadda wax u diyaarsan ma jirto saan filaya waa un kulli waa un qaylo iska jirta maalin waxba uma diyaarsan saan filaya
aad waa umahadsanta salaad star f m hallow asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
waan ku salaama walaal waa kaa qaaday saaxib
xareedka mugay waayo haye xared
ee marka haddaan ugu ogala Mm. qad waa ka xunnahay ee, xareed qadka ayaa ka go-ay isna mar kale dib usoo beegsayaan leenahay saaxiibka kale ee qadka ku jiro haddii aad dib ugu laabatid yuusuf star f m hallow hallow dhegeyste Hello.
waa kusoo dhaweynaa walaal wajana waa magacaaga
ismaaciil ali dhaha haye ismaaciil
ee ni horta waa la xeebaha shaqaley Een, haddana aniga ee, adduunyo dowladda awalba waxay ahaaye wax un ragga tiraad iyo rabbi kaas maliga ma gashaalda awalba dee niman un gaashaanbuur oo aan laga fiirsan horta iskugu imaaday ahaayeen ko
marka haddana meesha waxaa ka muuqato ayadoo markii horeba dee rag un meeshaan ayaan iskugu tagnaa un rabbi sii riixnaa oo oo kala saas usii dheerna ma jirin si ayadeeda hadda isku fahmi layahay marka madax ahaan waa u weynaayeen laakiin waxtarkooda aada ugu yaraa waa garta
marka si ayada ahayd hadda waa soo degdegtay laakiin eh, nimankan hadda oo jubilida ha
waan ka malaynaya taas aniga waxaan lahay ma sanada joogaya misana waa kasoo horumaraynan lahay moogay arrintaas inay dhacdo waa wax ka falexin yacni waxaa kaa dharacsaneed in jubli ay ka bixi doonaan azimyo ha oo maxay tahay sababta
sababta waxaa waaye awal labada xisbiya wadanka ugu weyn oo waxay ahaayeen oo meesha hogaaminaysa haye
marka dee laba laba madaxweyne waxaan lahay hal meel iskalama qaban karaan haye
waxa meesha hadda iskugu imaadina wax iska yar yar oo maat leefti waa iska yaraan laakiin wipa ayaa ku jirto kanu ayaa ku jirto kuwaas maayar
maya taanu mugta hadda waa ayada nafteeda waxay ahaan jirtay xisbiya laakiin hadda qadka ay ka baxday haye
marka waxa soo haray waa uun labadan hadda oo jiri labadiina ayaga naftooda markay sii midoobeen hadda danana meeshii waxaa imaatay baarlamaankii in looga bato marka adiga waxaa ku muuqataa in eh, jubilee ay ka bixi doonaan azimio waa ii muuqata aniga ma kenya kwanza ayay ku biirayaan is leedahay
ha waa ayaga horta mabda amar ahaanta hadda waa meesha ka muuqato haye
oo nimana hadda maarata istiraatiijiyi saas la sii tag meesha kama muuqato haye raac bay noqonayaana leedahay Eh, waxaa kaloo raggan hadda meesha magacooda la sheegay raggan ka taga ku jiro aniga oo hawsheeda soo gudbiyey marka een eh, shantaan soo socoto bahashaan hadday sii adkaato nimanka hadda shal ku fadhiisa hadday sii adkaystaan intay weji aad aadi doontiin hansin waxyaaba noocaas ah, nimanka horta ka fikirayaan hadda meesha iga muuqato hooyinta hooyinta orgi waa kaweyn tahay waa hadda macnaha eh, komitigan iyo waxyaabahan la bixiyaana waa nagala bakoogay arrinta kuma eka waayahay
marka waxaa la dhahay eh, si xoogaa wejiga intay geed ku qabsadaan ay wax kale u sheegaan ay dhahaan annaga waaba idinka baxna Mm,
ay rabaan waa garta
marka aniga waxaan dhihi lahay o d m ninkaan hadda anaga eh, tusaale ahaan gaafan ahayna hadda ka horo waxaa la dhahay war jubilee soo kasheeda la dhahay marka waxuu dhahay nin weyn eh, meesha isku aad isku qabaysa isku kala jirtaa laga sheegay marka jubilee niman awal fiican o d m niman fiicana ku jiri inta socday hadda waxoogaa talada ay ka halawday oo taamkan kuma fara badan ay ka muuqatay marka jubilee laakiin aniga mabda ahaan waaba waa ka hor imaadsanahay dowladii hore xoogaas faraha badan oo hadda oo xisbigan dhexdiisa ka jirta hata ayagaa sabab waan dhihi karaa aad waa mahadsan tahay saaxib aada mahadsan masacbow dhegeysan wuxuu dhahay broorti orgiga ka weyn Mhm.
Eh, dabcan waxyaala kale ayaa jiraan uu leeyahay Aad iyo aad.
waa gabadhii dabcan een, ninkii ka dhintay Mhm.
Een, markuu ninka ka dhintay dee ciddii way ku dhex oweysay sax
xoolihii gabadhi raacday Mm.
markaasaa dawda mataqaanaa halka laga waraabiyo xoolaha dawda haa helada Mm.
helana way dhahaan webina waa la dhahaa meelaha xoolaha laga waraabiy aad iyo aad baa orgi xoolihii ay waday arigii ay waday baa orgii xaas ka qaaday Mm.
xaaskii baa kala tegey waa garta gabadhi baa iska xoolihii bay soo kaxaysayoo baa marka meel ba- ayadoo fadhida oynayso baa aabeed umaaday waxay ku tiri waxaa lagu yiri "Naa maxaad u oynaysaa duqana wax garad buu ahaa Mm.
gabadhan dee wa- wadaadkana way jecleedo Mm.
markaasaa naa maxaad u oynaysaa Hadhada orgigii aaba ari ku dhex jiray ayaxaas lacagtay haase qaaday Mm.
ari wuxuu dhe soodo barorta wuxuu dhe orgi kabeen waa garata marka hadda marka hadda sheekadu nomination iyo p s c ka weyn dabcan way ka weyn tahay laga yaaba waxyaalaha waxaa jiraan siyaasadda aanan la fahmi karin dadka ay fahmi karin aad iyo aad hoos wax badan ka hoos duugan Mhm.
laakiin banaanka markii la keena daha gadaashiisina Mhm.
markii lasoo saarana dadka dhan laga yaaba in afka kala qaadan ay- ay yaabaan
waan fahansannahay sh- do- s- doorasho ayaa imaan doonta Aad isbuuc.
iyo aad.
inta doorashadaasi la Mhm.
gaarin isbedelo badan ayaa dhici doono aad iyo aad xisbiyo badan ayaa haddana is-abaabuli doona sax kenya kwanza inay f- kala furfurmatay aa macquula Eh.
azimiyoodan ku dhowdo inay kala caboodaan waa fahmi kartaa yuusuf aad iyo aad halkii inay hadda bilaabanayso Mhm.
ayaa shanta sano sidii wax loo cuni lahaa dabcan bal qadka telefoonkan siiyo walaal soo dhow magacaaga waan ka xumahay qadku dirbo ka baxay dhegeystahaasi maxaa lii marka lasoo beegso eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan walaal soo dhow magacaaga halo usta- wacalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan kaa qaada walaal magacaaga
cabdullaahi lala gaarsangaay cabdulaahi ow soo dhow barnaamijka walaha la socotay
barnaamijkan haddaan u gabagabo mhm
horta jibriil dhimashadeeda hadda mayba dhimana mar hore dhimatee He, maxaa keena dhimashada
haddee siins madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa khilaafkii ka dhex galay aha
ilaa hadda wa- yaa- yaa keenaysaa khilaafkaas ay- way dhimatay si ay u d a usoo baxdo aha
marka ana hadda waxaa waxaa isleeyahay inay ku biiri doonaan garabka kenya kwanza laakiin ka- hadda ku biritaan kama hadlayno een, maxamedow waxaan ka hadlaynaa oo keliya bal hadda maxay noqon doontaa siyaasadooda ilaan marka hore ayagaa isbahaysaday ayagaa isqaatay ayagaa isfahmay oo hal dalad noqday haddana in la heshi- in la heshin waayo maxaa keenaya oo waswaas la iska qaado
is-aamin la-aana keenaysaa qof hadduu waswaas ku dhaco muxuu dareemaa waan ka xumahay dhegeystahaasi qadkuu ka baxay xigaha kale qadka telefoonkaan siinayaa hasana durba qadkuu ka baxay inku- inkastoo uu ku raagay qadka kalaan siinaya walaal soo dhow magacaaga waan ka asana ka gudbaa inkastoo dhegeystayaasha qaadka telefoonka aada iskugu carinayaan saaxiibada laakiin fursada kale walaal soo dhow magacaaga asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
As- waa cabdi masay kala joogo naro county london kenya Wa- walaal een, yusuf bakar horta waa ku salaamaya shukran
Een, idaacadda maadaama aan w w kala socday dhinaciisa tanzania Mhm.
Een, ni oo aniga waxaan kuu sheegayaa een, labadan horta labadan group ahaa horta gu- jubilee jubilee lama dhahayo abadan Aha.
Waa hadda waa u- waa u dhamaatay jubilee jubilee waa u dhamaatay waa loo furiistay waa loo qayilay macnaha ayaga la isku ciyaaray haye odaygan odaygan raila odinga ah waa loo yeeray dheg dheg dheg dheg dheg dhegtaa wax loogu sheegay haye
soo dhegta run run baa loogu sheegay haddana waa lasoo jeestay dhegta kale wax loogu sheegay been baa loogu sheegay kumuu qaatay isaga haye laba dhegood midna midna been baa loogu sheegay midna run baa loogu sheegay haye midii runtu loogu sheegay midii beenta loogu sheegay kala garan waayo haye
waa isku dhex yaacay marka marka qaabka ninka lagala hadluu kala garan malaha ula jeedaa nin- ninka laga maray waa laba dhegood midna been baa loogu sheegay midna run baa loogu sheegay marka tuu kala garan waaya wuu gara- wuu ga- wuu garan waya leedahay marka wuu kala garan waayo haa midii runta loogu sheegay midii beenta loogu sheegay wuu kala batay mawta sijeetan jinsaga sinjir waa moogtahay haye
kala garan odayga xalas oo saaxiibkii ani asaga waxaan ku baranay idaacadda dhigi jiray radio salaam oo qaybkii swahili ku bixi jirtay Ahaye.
salim cabdiraxmaan jeeka oo oo manager ka ahaa oo mubasirta bixi jirtay haye oo culisu aad baa macnaha ig arrimo la- oo dooda kale waa aad baan isku hor iman jirnay aada iyo aad oo oo madaxa soo geli jirnay haye marka een arrimahan hadda arrimo jiraan waa arrimo jiraan way furfuran doon waa u jeeda hadda idaacadan star f m waxaan ka dhigi aniga jubilee waa u dhamaatay oo marka waxaa- laakiin waxaa balaayo ka dhici doonta haddana inay o d m ay galaabsato ayuu siday dhib ugu imaaday inay o d m hadda isii galaabsato oo haddan o d m naftiga laga sii dararo oo, ay- ay qoladan meeshan hadda een, oo waxaa leeda- media- oo waxaa leeda jubli oo waxaa leeda jubli inay saameyn keentaa ka cabsanaysa oo dhibaato kale ay keento u Jubilee keento naftiga ugeeda inay saameyn u keento j- o d m iska walaal faa'iido u keento
ha wada saamaysan doontaa saameyn guud bayna keeni doontaa waana arki doontaa u d a in loo wada guuro dhammaan xisbiga la wada galo dee odaygan rugmiyada lagu daro waa sidaa raba si loogu daray oo meesha ka dhalaantay maarata wax ka horey ma la waayo hadduu codbixin sida qaadayna baarlamaanka isag u bato haddii ay gafan noqotona gafan isag u bato sanadka isag uu ku badiyo meel kasta uu ku badiyo hadda mogta waa zim zim hoosha mogta lama fahmi karo macnaha wixii lasoo wixii cararo oo qoladan ka labada labadan tiim ka cararo Adi.
inay galaan نعم نعم inay galaan macnaha een- een qolada UDA UDA hadii ay ku horumarto ay ay- ay ku badiso macnaha way iska cadaan kartaa inay macnaha wadanka oo nin u hadla la waayo marka Een, waxaa magacaaga- wa- go- gododka lagu wada daadan doono gododka lagu wada magacaagi daadan doono.
magacaagii xasuusi fadlan cabdi masay mara cabdi cabdiow een, waswaas baa jira waswaaskaasi een, iyada la qoonseyn marka hore loo heshiiyo
waswaska eega hore been baa lagu heshiiyey waa sidaan kuu sheegay horabaan ku horumariyay dhegna run baan kugu sheegay dhegna been baan kugu sheegay haye
marka macnaha marka hore wax la haleeyay waswaaska marka waa la eeg hore waa la kala shakisanaa dadka la shakisanaa sidee bay shaqo ku wada qaban karaan sidee bay ku wada shaqayn karaan dadka wada shakisanaa oo hal mar aan meel ku wada marqaamin oo marqaanka wada gelin ayaa marka hal meel kasoo wada joodsaday oo isfahmin
cabdi aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi dhankaasi iyo masaayi maara uu ku mahadsan yahay waa saaxiib mar waliba ka qayb qaata mararka qaar idaacadda kuna xiran mar waliba dhegeysto aaladda eh, live stream ka dhegeysa mise www star fm co k dhegeystayaal wuu ku mahadsan yahay cabdi masaayi maara muuse cabdi ismaaciil dhegeysta dhiisubakada barnaamijka si wada jir u daadinayan bal dhegeystaha khadka telefoonka xiga
star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walaalow cali geneyo dhadhaaf kaa soo wacay wey waa kusoo dhaweynaa
horta waxaa waaye oo jubilee waxaa la dhahaa horta filinkaada u gubtay yaagu
waxaa gubaysa aamin la-aan mhm
marka saar lagu kala dareeray noqotay see u joogtay sanadkan doorashada markay soo dhowdahay bee saar lagu kala dareeray noqotay mhm
taana waxaa keentay hogaamiyihii iyo waxaa maaragtay jubilee iyo maaragtay dhibitkii baa isku dhaceen mhm
marka taasaa keentay horta inuu kandafurur imaado xisbiyaa la kala magacaawday waa la is-aamini waayey rag eh, wasiiraha maaragtay xubin dheer ku lahaa iyo x- awood weyn ku lahaa oo ku jiray baa xisbiyo kala galeen baarlamaan rag ku jiray baa ka baxeen marka adi waxay noqotay geel geed oo maxaan ku rahdaa laamihii oo dhan laga guray oo laan laanta keliba soo hartay laan keligeed waa garta
marka odmta lafteeda wayba galaafatay hadda nin waxa maqlaya way galaasan doontaa lahay wayba galaafatay oo iyada lafteeda rag badan oo odm ahaan jiray hadda waxaan u malaynayaa sanadkan horteenne inuu maaragtay u d a ku biiri doono waa garta oo jubilee darteeda
jubilee darteedaba macnaha iyo odaygii jilibka u dambeeyey dhulka intuu dhigtay kuftinka kuftin aan laga soo kicinin buu duqa hadda kufaye mm marka odmna lafteeda sidaas inay maaragtay oo ugu dhamaatay oo iyada lafteeda ee hadda kadib kala daadan doonto aad baan maaragtay u fahansana waa tahay
marka hadda waxaan u malaynayaa xisbiga ugu awoodaroon ee ugu dhaqadhaqaaq roon kenya wuxuu noqon doonaa u d a marka walaal waan ku salaamayaa waxaa kale oo maanta la yaab nagu noqotay hali yaraay madowga ah ee roobku uu noo soo bixiyey bahal diir diir la dhahaa dhulka qabsatay ah poleni sana
marka waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed meesha joogtaanba caalamka u soo duceeya soo ummadda soomaaliyeed meesha joogtaba waa tahay aada u mahadsan tahay Eh, ganay dhadhaab uu mahadsan yahay dabcan arrin aad iyo aad markaasi looga naxayuuna sheegayba dhegeystaha kale ee qadka ku jiro aan siino dabcan warkii afood inoogu soo haya intaasi ka hor dhegeystayaal kooban ayaan siin doonaa star f m hallow
hallow soo dhow
waa dhowahay waa dhowahay magacaaga
waa sugow sugow halkee joogtaa
mandheera mandheera waa yahay barnaamijka gudagal
waxaan soo xasuustay aa
doodan doodii ka horreysay mm
oo aad tiri raylaa twenty seventeenka seventida wuxuu raadinayaa shiishka meel uu ku qabta mhm
hadduu shiish baranayaa mhm
xilligeeda sidii uu ku qaadi lahaa ayaa ku talagelayaa sax
maana aad lahayd waa xasuusataan u malaynayaa aad iyo aad
okay wixii waa beenoobeen mhm
waxa ay lahayd beenay noqdeen hadda sidaan ka maqlaaya wararkii haa
dagaalka markii la gala aha
oo ciidan saf ballaaran oo gala haa marka hore waa laisla wada jiraa mm dagaalka markaad kullaado midna dhinta midna dhaawacma haa nin walba siduu asaga ku bixi lahaa
ayuu raadsadaa ayuu gelayaa waa garta soomaalidana waxay tiraa xanfur hadday imaadmeel hadday imaado ninba ishiisoo gacanta saartaa aad iyo aad
waa fahamtay soo maa si wanaagsan
haddii uu khayla kursiga madaxtinimada waayey haa
halihii yaroo maxaan ku raraa soo helay ee xibinta meel lay heli lahayd xisbigiisa oo d m ku koobay kow
kaanuu waxba uma ogolo Mm, waybaa kalonso waxba uma ogolo mm,
u d m mar hore isiga baxday mm.
waa garatay soo ma aha sax
jubilee marka meel cililay ku soo dhacday sax
nabsigaasna waxaa u lahay maxaan ku raraa odagu uhuuraha u lahaa waayahay nabsibaa haya haye
saaxiibkiisoo maxaan ku raraa ruuto oo labadii jeerba madaxweynenimada uu qaadanaya usoo oololinaya oo ay ku ballameen inuu madaxweynaha safartan dambe asaga ka dhagayo meel cille ugu tegay sax
nabsibaa haya Mm, asagaa meesha ayada isdhigay marka jubilee aduudkeeda eri raba mm.
marka waxaan u malaynayaa aniga ila tahay nin siyaasi oo aada siyaasada kenya ugu dheereeyana maahi Mhm.
u d a unbaa xoogaysan doonta waa tahay
sababtoo ah xisbi yarba haddaan wax la siinin oon la soo korinin oon mid xorla la doonin oon dadka lasoo dumin haa oo wixii soo dhacaba adiga caad qaadata Mhm.
dee kii kula joogina haata waa kaa tegaya kuwii garabka ku ah baalasha haddaad iska gurta waa dhibi moogtahay waayahay
marka aniga waxaan leeyahay jubilee aabbaheeday wastay
aada waa mahadsan tahay waayo adaa mudan waayahay dhegeystaasi waa mahadsan yahay bal dhegeystaha ugu damba ah sida fursadda ee, ka hor warka barqanimo oo food inagu soo haya Ee, dhegeystaha ugu dambe ayaan fursadda u banaan aan siinaynaa star f m halow
halow halow soo dhow walaal
waa dhawey mascabow soo magacaaga shiraar Shiraar Daahiye.
waayahay shiraar waa kusoo dhaweynaa aad baan idin salaamayaa eh, adiga iyo yuusuf bakadbo si lamid ah
wallahi ni horta barnaamijku waa bar- barnaamijku waa barnaamij horta eh, fiican kowdhe aad iyo aad
waxaan u malaynayaa marka kolley un qof walba wixii ilahay garansiya unbu ka dhiibani Mm,
inkastoona hadda siyaasi ahayn haa haddana waxa waaye un wixii fikirkaygaan ka dhiibanaya oo aad iyo aad
meesha horta waxaa taalla maxaan ku rahda ii sheeg eh, horta wadanka maxaan ku rahda waa un doorashaa la galaa oo xisbiyaa la kiciyaa oo haddii la maxaan ku rahda waxba un la magacaabaa oo calaamadaha meel lagu qortaa Mm,
marka mid dhar greena qaata iyo mid dhar orange qaata iyo mid kalar samaystaba un magacyaa lagu dhawaaqa xisbiyo waayahay
laakiin xisbiyadaasayta wax ka waaweynaa jira oo aan la ogeyn laakiin dadka oo aan loo sheegeyn oo ka waaweyn oo ka muhiimsan Maxay- oo qol qof walba meeshiisa ku aaminsan yahay maxay tahay
waa qabiilka Mm,
afka waxaa laisugu sheegaa dadka inay qof iyo cod ay tahay maxaan kurada ii sheega dilaa maxaan kura xisbiya lagu tartamayo mm,
laakiin awow markay dhab dhab ay ay timaado qabiilka ayaa ka weyn waa garta afrika marka la fiiriyo sax
horta waxaa waaye marka haddaan usoo noqdo labada nin oo hadda xukunka haysay oo hadda xoogaa qoonsimaadka ka yeera dhex jiro Mm,
shakiga waxaa keenay waa la kala shakiyey mhm.
shakigan hadda saan aniga isleeyahay oo fikirkayga aan aan leeyahay haa
nin baa qash bixiyey haye
nin bay wax ka fakadeen Mhm, wax lagu ballamina ma aheen sax
maxaa guraada ii sheeg wadankan shantii sanaba maxaan ku raha doorasha ka dhacaysa Mm,
Eh, qabiilka ku guulaystaba qabiilka kusoo noqnoqoya iyo haddii la maxaan ku raha qabiilo kala qabsadeenaba waa uu lagu kala guulaysanaya waa tahay soo koob soo koob shiraar
meesha marka nin baa sirbiya xooyo wuxuu yidhi Mm, inay da'na koontaroolsho ma ogi mm, marba haddii ruuto soo galay haa waa inuu iska istaago yidhi da'diisa toddobaatan iyo shan sana ilaa ay ka gaaraysa haddana haddana madaxweynaha wuxuu jiraa eh, konton iyo shan sana waa tahay arrintaas saaxiib horta shaki weyn bay dhalis Mm, nimanka marka laandheeraha ahay oo kukuuyo ahay haa inay iswaraystaan oo arrintan iska waraystaan bay doonayaan dhab bay noqonaysaa Mm, midda kale mhm, ragga dacwadda ay ku socoto maxaan ku rahdaa ii sheeg eh, ciidamada hadda dacwadda ay ku socotaan maxkamadaha ku socdaan oo dadka lagu eedeynayo mm, run markaa iska sheegan kukuyay u badan yihiin haye marka waxaa la yidhi soomaali waxay dhahan nin jirkiisa lahay haa jariidka ma qoslo waa garta marka eh, maxaan ku rahdaa gashak waa waa ninka kuyaa mogta haa marka waxaa waaye in kastoo ninkii madaxweynaha ay isdagaalsanaayeen oo kanooti ay isdagaalsanaayeen mhm, haddana waxa waye odayaal wuxuu leeyahay arrintaas dhexdhexaadkee waa tahay waa tahay ee, oo isaga la sheekaysa waayahay waa mahadsantahay shiraar warka ayaan hayaa marka arrimahaasaa jira saaxib arrimahaasaa jira aad baan kuu salaamaya thank you thank you shukran shiraar uu mahadsan yahay oo naga mahad celinaya fikirkiisa wanaagsan iyadoo saaka barnaamijka diiradda ku saaraynay dhegeysa arrimaha xaalada iminkan markaasi soo kale eh, dabcan kasoo ifbaxay azimio la umoja qaybta markaasi o d m iyo sidoo kale jubilee cabasho oo markaas iminkan ka dhex socoto ama sidoo kale ka- ka soo yeeraysa garabka markaasi jubilee kana cabanayaan kana sheeganayaan xisbiga o d m waa daladii markaasi ku midowday siyaasadda waa daladii markaasi hil- dabcan hir- eh, hardanka culus markaasi la gashay madaxweynaha iminkan talada hayo فيه لنا قوت والطالب waa daladii markaasi ka soo shaqeeyey madaxweynihii hore uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxa o d m dabcan raila omolo odinga يستغفر في اليم الحوت haddaba markaasi iminkan tabashooyin cabasho oo keliya la taal haddana si xalkooda uga gaari lahayeen labada hogaamiye ayaa hadda markaasi laisku haystaa cidda markaasi dhaqdhaqaaqeeda ka dhex muuqan lahayd baarlamaanka فينا تثري adeegyada markaasi kala duwan ee baarlamaanka laga dhex fuliyo laga dhex sameeyo iyo ajendayaasha qaar oo markaasi u yaalla ayagana si ay markaasi garabka kale iskaga difaaci lahayeen laakiin hadda waxaa markaas u muuqata in indhaha indhaha isku hayaan نافع جامعنا oo qof qof kale uu markaasi tilaabo kale istanqaadi karin xisbiyada isku ilaalinayaan dhegeystayaal taasi aada dabcan culeysyada faraha badan keenaysa tilmaamaysana in azimiyo iminkan markaasi ay gelgelinayso dhegeystayaal oo hogaankana u hayso gacantana u hayso maamulkan gacanta ugu jirta dhegeystayaal xisbiga o d m waa sida ay tilmaamayaan dhegeystayaal xisbiga hore xaakim- waa xisbulxaakimkii hore ee dalka ee jubilee khubarada horaanba siday sheegeen tilmaameen in markaasi waswaas horaanba dhexdooda ay ka dhex jirtay oona sidoo kaleaysan iskugu urfiyoobeyn marka horeba keliya markaas ay ka shaqaynayeen raila odinga iyo sidoo kale uhuru kenyatta si ay markaasi u xildhibaanada siyaasiyiinta iyo xubnaha markaasi ayaga wataan ay u mideen lahaayeen hadda oo markaasi cardun ay tahay azimiyo laumoja oo markii u horeysa isku imatir markaas intaas dhan xisbiye ah gaaray laai afar iyo labaatan xisbi ayaa hadda markaasi noqonaysa mid imikan si xawli ah aan u soconin qaybtii markaas iminka looga bartay mucaaradnimada ayaa sidoo kale hadda markaasi dhaqdhaqaaqeeda keli ka socda garabka kale o d m waa raila odinga iyadoo si ca- waadix ah si bayaan aan weli markaas aysan usoo bandhigin si wada oo go- dabcan goobjoog ah dhammaan aysan u cambaaraynaynin hadallada qaar markaasi ay keliga kasoo baxayso meexala markaas lagu dhiilalaya xukuumadda dowladda uu hogaaminayo ruuto ayaa hadda markaasi micno fara badan u keeni kartaa in bar markaas ay isla haysiiyaan oo azimiyo lowmoja waxaad dareemacaan dareemi kartaan culaysada iyo hadda waxyaalaha markaasi la taalo dabcan haddii waswaaska iyo weliba kala shakigan faraha badan ay sii socoto maxay u dhimi karaysaa maxayna dareemi karaysaa maxayna noqon kartaa dhegaystayaal inay jiritaankooda ay sii jiraan ka xisbi ahaan iyo weliba ka wax goosasho ahaan dhegaystayaal haddii markaasi azmiye isku dabcan ay noqoto mid markaasi dhexdooda dhex- ee dabcan iska dhex shaqeeyaan ama hadday noqoto markaasi in jubilee ayba ka baxdo dhegaystaye sida markaasi qaar ay ku iminkaan xabad ku qaraacan sheegayaan inay ka bixi doonaan haddii ay waxba aysan ka qaban mise waxba aysan ka ka bedin nidaamka ay ka dhex wadaan azimiyo waxaa markaasi fariinta ka- ku socotaa qaybta markaasi uu raila hogaaminaya o d m إتقان في وقت فيه منافع eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan barnaamijyada si wada jiray u daadiyaan yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil goorrow dhegeystayaal barnaamijkan soo xiri doonaa sagaal daqiiqo oo keliya inoo soo hartay saaxiibo fara badan saaka ka qabteen barnaamijka dhegeystayaal gabagabadin waan soo gaarnay daqiiqadaha waxaan siinaynaa saaxiibada iminkan aan weli ka qayb qaadanin doonaya firko- fikirkooda aragtidooda saliimka inay ka dhiibtaan oo mar weliba ku xiran idaacadda aragtidana markaasi ay ka dhiibtaan dhegeystayaal يستغفر في اليم الحوت
mar kale eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan hadaad ku sugan tahay gaarisa dhadhaab tanarifa masalaani iyo xeryaha qaxootiyada dhadhaab waxaa naga dhegaysanaysaan sagaashan toddoba dhibic hal haddii aad ku sugantahay dhankaasi iyo madowgaash balambala iyo meeru iyo isjeelo haddaad ku sugantaan waxaa naga dhegaysanaysaan hal eber laba dhibic saddex نافع جامعنا تتراءى aadka telefoonka ku jira iminkaas inaad barnaamijka fikirkiisa saliimka walaal soo dhow magacaaga
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، عبد الله يجو ندابه عبد الله سودو
وان دواي ولا برنامج ولا سعتي ملها اه ستي عن هي
دانو قلقل مهم. cabdulaahi waan ka xumahay qadku durbo ka baxay xigaha kale qadka telefoonkaan siinaynaa muscabow
star f m hallow
Hello, assalaamu calaykum.
wacalaykum asalaam waraxma
Kaa tahay?
waa fiicana soo dhow Galab wanaagsan walaal Yusuf waa Yusro.
barqa la mid ah yusra soo dhow yusra maxamed ma siirsan tahay Waa dhawahay. Haa, yaa walaal.
yusra ma- ma siirsan tahay Ay, galab galab wanaagsan ba saacad saacadaan fiiri Waan maseersan maamadiya shalay maseersiisee. Waan ka bartay.
muscab la hadal
Labadiidina waa fadhidaan haddana inkaartii taalo.
waa tahay eh, yusra barnaamij ku soo gudagal barnaamijka waa la socotaa ayaan filayn aan uga hadlayno
Aado weyn waa la socdaa.
haye haye
marka een haddaan guda galo horta een waa la ishayaan umalayd waxaa la yidhi ma garan Mm.
ragga waxaa la yidhi hantidiisa feerana ka xis- farana ka xisaabsan feerana ka ka tirsan ma garan Mm.
Ha, ciyaar ciyaar wax ragga ka baxa ciyaar ciyaar inaan lagu dhaafaynin baan umaleen waa yahay maxaa ula jeedaa
waxaa oola jeedaa een ruto iyo rayla een maxay ahaydee way isdaba jabiiqayaan ma garan Mm, ruto kama hadlayno dabcan jubli iyo odm ayaan ka hadlaynay
jubilee iyo o d m a ka wadaaba yacni way way isdaba jabiiqayaan weli Mhm.
kana madaxuu biyaha ka cishan kana een xoog uu kusoo galo uu- uu uu- uu isticmaal ma garan Mhm.
adduunka haddana waxaa weeyaan money dikin waxa la dhahaa jirto ma garan Mhm.
haddaaba mar dawladda ku jirto hantideeda dhan shaabka kugu jirto een irka xataa jidaad ku leedahay waa siday axmaaradaada birka aale samayna gadaalee hadda jidkii jid baa ee, maxay aheydee u d m jid bay ee, ka samaysatay cirko meel weliba farahay ka hadlaysa ma garan waa gartay ayadoo sidaa Mhm.
ayadoo sidaa een, walaal een, waxaa weeyaan shaqada waxaa fiican horta in si daacade laysu siiyo oo jubilee u d m la dhihin sida hadda ani hadda raamo aan jooga lamisaali ma garata anoo raamo jooga iminka een, waxyaalaha la qoro oo dhan waxaa la dhahaa jubilee lama siinaayo u d m baa la siin dadkana soo doorta ma garat marka een, taana waa xaaraan wax fiican maahan dadka haddii mar lasoo galo waxaa fiican in la isxariiriyo
waa tahay waa mahadsan tahay yusra Shaqa- thank you yusra waa mahadsan tahay dhegeystayaasha kale ugu dambeyn aan siinaynaa fursadda ay barnaamijka ka qayb qaadan rabo star f m hallow salaamaaleykum wacalaykum asalaam waraxma
cabdi waxaa jirada jooge aan kusoo dhaweynaa cabdi
waan dhawahay haye barnaamijka cabdi waa ka xunnahay isna qodka ayaa mar kale ka go-ay waa daqiiqadii ugu dambeeyey ilaa laba dhegeystaynta ka gaaranayaan siin doonaa fursadda si barnaamijka qeyba usoo noqdaan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m hallow raadiyaha ku dheer ka gudub dhegeystahaasi iska gaabee raadiyaha markaad soo beegsanayso dabcan barnaamijka si aanu si wanaagsan iskula jaan qaadno star f m hallow waa tahay ka gudub isna saaxiibkaasi meel aada u sawaxan badan ayuu joogaa saaxiibada kale ugu dambe ayaan siinaynaa star f m hallow asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma waa ani maxamuud khaliif gaarisa waan kusoo dhaweynaa
macnaha waxaa laisku hayaa soo maha jubilee iyo macnaha iyo kenya kwanza waxaan u ka hadlaynaa waa odium iyo jubli oo madmadow iyo khilaaf soo kala dhexgalay isku haysta kuraas
ha marka waxaan rabaa ninkan ruto waxaan rabaa inuu ku adkaysto arrintiis ruto kama hadlayno dabcan ha xisbigiisaan sheegaya macnaha yani kuraasta laisku hayaa soo maha mhm
ha ha adkaystaan baan leeyahay aniga kenya kwanza ha adkaystaan
waa tahay lama socdo barnaamijka saaxiibkaasi star f m hallow
alow salaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
waaba siyaad iska ow ka soo wacay dowladyahanka soomaalida etoobiya gaar ahaan mhm magaalada suf waa kusoo dhaweynaynaa siyaad
waa dhowahay walaal barnaamijka lama socodin
Halo. soo dhow saaxiibadna
waxaan dhawahay magacaaga
waad halkee joogtaa
qarito mhm barnaamijka u gudagal
barnaamijka ma aha o d m iyo jubilee aad iyo aad horta jubilee o d m mhm kuraas weligood saasay ahaan jira markay azimiyo ay ahaayeen mhm markay ahaayeen nasa mhm tobankaasay ahaayeen wixii wixii kuraasoo fiican ba o d m a qaadan jirtay haye
oo xisbiyaasha kale a n t iyo ford kenya waxay siinayeen waa garta ma jirin Mhm.
haddana tii una wadan haye marka hadda saa arkayo Mm.
jubilee waxay ku beeri doontaa kenya kwanza Mhm.
marka ana intaasuna fikirkayga kukodhawso waa tahay waa mahadsanid dhegeystaha ugu dambe ayaan siinaynaa fursadda ee barnaamijka qad ku jira star f m hallow
السلام عليكم calaykum asalaam waraxma magaciiba maxamed cabdulaahi barquuga waa kusoo dhaweynaa maxamed
Ee, inkastoo saaga aan keli waayo subax wanaagsan nabad baa ku barin wax dhimi jira abaar iyo kulayl ma ogi Mm.
marka haddaan u geebi dara barnaamijka Mhm.
ee, soomaali maxaa tiri m- ee, maalinkiina habar habar habeenkiina oday oday haye
midda kale geley maxaa leeyahay geel weewela jirtaa wayna kala jirtaa waa garta ugu rayla horta wuxuu siyaasad xumo balaayo ku dhigay xisbigii wuxuu kor azmiyo wuu ka haystay wixisaan wuuna kala jiri haye inta ka horan waa sheega omay daalaab intuu tagay buu yidhi indii odm soo doorta woman rep odm soo doorta governor odm soo doorta eh, senator odm soo doorta waa tahay laakiin xisbigiisu u ololeysanaya sama la dhihi karo haddeegna azimiya oo dhan bu oday suu marka uu ku faa'iiday marka ninka asalba geela kala jiro barna shilinta ka guray barna aan rabo inuu shilinta ay qabo Mm.
suu faa'iido ku gaari haye raggi geela doqa kale kasoo celinaa markay arkaan ilaahay kuna ama wayb baa ka tirsanaa ama jubbili ka tirsanaa markay arkaan odayga suu wax u wado Mm.
niyajab kuma dhaceyso sax
hadda nimcan lay wada daaheenba imankan ma raba inay kala fiigaan Mm.
yabaani filaayay marka hadda way sidan way isku daaheen waa garta marka odayga siyaasad xumaa haysaa siyaasad xumanana weligii wuu soo qaban jiray inta ruuta baa lasoo shaqeyn jiray two o seventy meeqaar nin baa lasoo shaqeyn jirtay oo ka bax haye mudhavadi baa lasoo shaqeyn jiray muuse watungola baa lasoo shaqeyn jiray kalonso dowd oo si loo beriberiya loo beriberiya markii aakhirka dambe ya allahu ku ogolaaday baa yaa- iyo jubri oo hadda kusoo biirtay moogi yaa kaloo la shaqeyn ninkan eg Mhm.
marka odayga siyaasad xumaa haysaa siyaasadda hoose dadka ragga lasoo dagaalamana dee waxa u ogolaa aan leeyahay marka ragga walaalka garabkaada waxa u ogolaato baa horta wax ku hagaagi marka jubilee ayaa dulman baa leedahay jubbeli waa dulmanta eh, aad bay u dulmanta waa tahay ragga horaa horta soo meesha ku dulmanaa Mm.
marka duqan waa saasba odaygan marka laga tashadaan laa keligii meesha lagu soo reebo hadda o dmka hasee kala dararaan
aad waa mahadsan tahay maxamed thank you yuusuf waa maqashaa wuxuu leeyahay rayla ha laga kala dareero uu leeyahay dabcan keligii ha lagu soo reebo odm dabcan een, cid ka geldareereysa ma laha rayla Een, dabcan siya- saam- ee, sa- ee, siyaasadiisa saa ah Een, nin aad u siyaasad adag sidoo kalena xisbiyo fara badanna ama dad fara badan leeyahay yuusuf Mhm.
dad waxaa jiraan rayla magaciisaba madaxiisa kusoo galay aad iyo aad yacni magaca rayla Aha.
iyo boorka isku agdhejiyeen asaga Aha.
dartiisa yacni loogu doortay loogu doortay aad iyo aad marka waa fahmi kartaa Mm.
dad badan ayaa markaasi een, isaga aan u baahnayn laakiin iyaga u baahan si haddii loo eego waa fahmi kartaa bal yuusuf qaybo ugu dambe ee barnaamijka waa tahay dhegeystayaal halkaasaan kusoo xirana kusoo afmeeran barnaamijka si wada jira usoo saareen muscab ismaaciil iyo sidoo kale yuusuf bakad dhegeystayaal aad ku mahadsantihiin dhegeysi ugu dambeeyey barnaamijka noo soo xirayey dhankaasi lagdheer ayaan kusoo xirana barnaamijka waxaan nooga mahad celinaya saaxiibada sida tooska inala socda kuwana dhegeysanaya oo marna mawjadaan iska badina dhegeystayaal يجمعنا kuwa ka qayb qaatay kuwa suurtagelaysa kuwa ku daalaysay maanta dhan usoo qaraacayan gacanta ku xanuuntay wakhti kale ayaa ka badan dhegeystayaal raalli noqda ciduna bixi doonaysa barnaamijka fikradeeda aragtideeda inay ka dhiibato iyo cariiriga qaadka telefoonada waxaan u mahad celinaya saaxiibadana dhegeysanaya inaga dhegeysanaya hal eber shan dhibic sagaal uu shiraar horgaami- oo hogaaminayo ee xaafadda islii nairobi waxaan sidoo ku mahad celinayna saaxiibada markaasi nairobi naga dhege- naga dhegeysanayaan sidaa aba adeer calasow
للأنفس فيه لنا قوت saaxiibada mombaaso naga dhegeysanaya hal eber saddex dhibic shan iyo axmed marsaabid mooyaane naga dhegeysanaya siddeed iyo toddoba dhibic toddobo يستغفر xaafadda masalaani ama buula masalaani dhegeystayaal leh ee gaarisa ka tirsan ayadana si gooni un salaamaya masalaani weyneed iyo sidoo kale tanariva iyo sidoo kale gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiyada dhadhaab waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic xal halka live streamka idaacaddana sida tooska caadiga ay naga dhegeysanayaan saaxiibada www star fm co k maalinta berrito dhegeystayaal arrimaha gobolka waqooyi bari yuusuf bakat inta ka hor waxay naga tegayaa sidaasi nabadgelyo shukran shakuuran shukran jaziilan dhammaantiin بقصائد بنشيد يزور saaxiiba qalbi wanaagsan ayaa tihiin dhammaantiin